للكهول وللشبان للعجب yaa lilkuhuul walishubbaani lilcajabi ninkan gabayaagii wuxuu doonayaa inuu baroordiyi ku sameeyo nin geeriyooday wuxuuna ku tilmaamayaa inuu ka oohinayo geeridaa uu geeriyooday qof kaste oo nool oo qaraabadiisa ah wuxuu leeyahay dadkii qaraabada ahaa waxaa ka oohinaya dadkii fogfogaa oohintooda qof dhow iyo qof dheeriba uu ku baroortay buu leeyahay wuxuu yihi yubkiik yabkiik waxa kuu ooyaya buu yidhi naa-i ninkaa fogaa baciidu daari oo gurigiisu uu aada u durugsanaa muqtaribun oo qariib ah yaa lalkuhuul alla garhmadoobayaashiiyow buu yidhi iyo weli shubbaal da-yartiiyey lilcajab baan idinku yeedhaya ama aan idinku baaqaya wax lala i aba oo meesha ka dhacay waa geeridee yaa lalkuhuuli walishubbaani lilcajabi labada erey ee mustakaafibihigii waa lalkuhuul iyo lishubbaan waa laysku cadfay yaadii ma soo noqon ka dambe haddaba laamkiisa halkii laga fadxin lahaa waa la kasrini kol haddii yaadii ay soo noqon weyday yaa lalkuhuli wa yaa la shubaan baa la odhan lahay moogtahay la shubaan lishubbaan baa la yidhi waayo yaadii baan soo noqon walilmustakaati bihi mustakaati bihi wuxuu leeyahay isticmaalaani aakharaan laba isticmaal oo kale axaduhumaa midkood an tulxiqa aakhidahu xagga dambe waa inaad ka gelisid alifan alif ood laamka iska bedaysid laamka waad iska day inu alif u badgeli falaa talxaqahu xiinaidin markaa ma gasho allaamu laamku min awalihi kama gasho wadalika kaasi ka qowlihi shaacirka qowlkiisa weeyaan yaa yaziida liaamilin nayla cizin wahinan bacda faaqatin wahawaanin gabayaaga noocaa odhanayoo kale weeyaan wuxuu leeyahay waxaan kuugu baaqayaa zaydow yaziid ninka la yidhaayow idi diilo aan idi diilanayo cizi iyo hanti inaan helo intii aan baahida iyo dulliga ku dhex sugnaa yaa yaziida buu yihi mustakaatu bihigu me waa zayd kolka halkii laam laga gelinayay maxaa lagu sameeyey alif baa xagga dambe laga raaciyey yaa yaziidaa baa layidhi yaa yaziidaa zaydow liaamilin waxaan kuugu dhawaaqayaa ku idi diilanaya nayla cizin cizi inuu helo wahinan hanti inuu helo bacda faaqatin baahi dabadeed wahawaanin iyo liidasho kadib haddaba mustakaasibihiga mar laam baa la geliyaa fadxisan marna laamka waa la kasriyaa waa haddii mutacaatif iyo ya-da iga soo noqnoqon marna laamkiiba inta la iska daaya alif xagga dambe laga geliyaa waa saddex sow maaha wathani waa labadii dambu doonaya ka afraadna an tudkhila calayhi laama min awali xagga hore laam baad ka gelin walaa tulxiquhu alif min aakhiri xagga dambena alif ka gelin maysid waxiinaidin yajri calayhi xukmu lmunaada sida munaadaha oo kale ayaa loo galaa fataqul calaa dalika waxaad odhan yaa zaydu licamrin zayd muna munaade markuu ya mabniinu cala dami ahaan jirin sidii oo kale baad ugali yaa zaydu licamrin bidami zayd wa yaa cabdallaahi lizaydin binasbi cabdillaahi waad ka nasbini maadaamuu mudaaf u yahay qaala shaacir nin gabaya ayaa baxrguaafir isna gabay ka tiriyo wuxuu yihi alaa yaa qawmu lilcajabi alcajiibi walilghafalaati tacridu lilariibi alaa yaa qawmu lilcajabi alcajiibi walilghafalaati tacridu lilariibi alaa yaa qawmu buu yihi tolkayow yaa qawmuna waynu soo baranay soo maynaan soo baranay ma xusuusantii lix wej baynu kusoo marnay soo maahayn maxaa kamid ahaa in ya-da la xadfo almunaada almudaaf liya lmutakalim yaa qawmu mayna kamid ahayn yaa qawmi yaa qawmi yaa qawmiya yaa qawma yaa qawma maynaan intaaba soo dhigan alaa yaa qawmu tolkayow buu yihi waxaan idinku baaqayaa lilcajabi wax lala yaaba alcajiib oo sii yaab badan welibana walilghafalaati gafladana waan idinku baaqayaa tacrida usoo banbaxaysa lilcariibi ninka maskaxda leh halmaanka ninka caqliga badan ku dhacana waa arrin laga laga yaabo isnee waan idinku baaqaya ama waan idinku yeedhayaa buu yihi naadibku qofka nidaynaya weeyaan nudbadu fa qofka xanuunsanaya ama qayliyaya dhawaaqaya wanaadibu kolkaa waa faacilo ficil baa ka xadsan wayaquulu naadibu ninka nudbaynaya wuxuu odhanayaa qofka xanuunsanaya weeyaan waa zayda ama qofka aada u xanuunsanaysid baad waa hebelaa odhan halkaas u xanuunaysa waa ra-saala waa dahraa qofka aada u xanuunsanaysidna waadaasa la raacay waadani waa xarfunide waxayna gashaa qofka loo xanuunsanayo ama meesha laga xanuunsanayo waa yaa ra-saah odhan maysid madaxaygow odhan maysid waa ra-saah baad odhan faadimo bintu rasuul maxay lahayd markii nebigu xanuunsanaya waa kurbata abataah waa kurbata abataah garanaysa wayaquulu naadibu ninka nudbaynaya wuxuu odhanayaa waa zaydaa buu odhanaya waa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoogiyo buu odhanaya waa ra-saa madaxow ayuu odhanaya ولك وحكو بنان الحاق الهاء هاء اللي جريه وقفا حالة الوقفة والرأساه هاء الوقفة الحاجة اللي جريه المندوب مندوب حلو يقانا هو المنادى ومنادها المتفجع عليه لو حنون صدو أو المتوجع منه أما حقي تلقى حنون صنعي منادها حقي تلقى حنون صنعي أما لو بقي أيا لي هذا محي مندوب فالأول كهورك قول الشاعر وي وقفك لو بقي متفجع عليه قفك لو دنقنيا وي متوجع منه وهلك لقى حنون صنعي تيوار هذا مركز هذا هلك كحنونتي ويان وأمير المؤمنين مركز لنا وقفت لحن سنين وكربة هذا فالأول كهورة كقول الشاعر قبياق قول كي سويان يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز بدون يا بروديق وصنيا بحر البسيط بنا وقت المعنى حملت أمرا عظيما فاستبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر ألف كتابه حملت waxa lagu xambaariyay amran cadiiman amar balaaran fastabarta lahu waadu adkaysato waadu sabirtay waqumta fihi waad isku taagtay amarkii bi amri ilaahi ilaahi amarkiisa ya umara umar wadan ku xanuunsanaya weeyaan ya umara midaa moodin inuu dhawaa u dhawaaqayo uu jawaab leeyahay waa mutafajjacu min lahu oo waa mutafajjacu alayhi oo la xanuunsanaya waa geerid markay ku dhacday ya umara alifka xaga dambe laga kaaciya lagu garanayo وذلك قول من المتربي متربي قول كيس آيات نبح البسيط كفيره وحيوه وحرق الباه ممن قلبه شبمون ومن بجسم وحال عنده سقمون وحرق الباه يلي الله قلبك يقول الكيس قلبك يقول لي يقول وحرق الباه فهو ثانية موتى وحرق الباه مركو ليه وهلكو كحنوسنay alla qalbigayga ololkiisa ugu qalbigay ololayu leeyahay alla qalbigo waa adigu ilaa waa xarra qalba qalbigayga gubashadiisa miman qofkii uu ka gubanayo qalbuhu qalbigiisu shabimun uu qabooba qof qalbigiisu uu degan yahay oo xanuun iyo dhibaato toona uuna ku jirin ayaana igu la gubanayaa buu yidhi waman iyo qof bijismi jidhkayga iyo waxaali xaaladayduba cindahu agtiisa saqamun ay ku xanuunsanayaan qof isaga agtiisa aan ku xanuunsanayo ayaan haddana la xanuunsanayaa buu yidhi waa xaraqa albaah baanu jeednaa walaa yustacmal fiihi lama isticmaalo dhexdiisa min xuruufi nidaai xuruufi nidaha ilaa xarfaani laba xaraf mooyaane waa wahiya alghaalibatu calayhi iyadaa u badan waa unbaa la isticmaalaa inta badan waalmukhtasatu bihi iyadaana u gaar ah wa yaa yaana waa la isticmaalaa yaa cumaraa waa kiina lahaa wadalika idaa lam yaltabis bilmunaada almaxd munaadaha maxdiga ee khaaska ah markuuna manduubka ku darsamaynin yaabaa la isticmaalaa yaabaad isticmaali kartaa markuuna munaadaha ku darsamaynin bal haddaba manduubkan ka waran wa xukmuhu manduubka xukunkiisu xukmu lmunaada munaadaha xukunkiisu oo kale weeyaan munaaduun bay isku xukun yihiin fataqulu waxaad odhani waa zaydu baad odhanaysaa bidami alla zaydo waan kula xanuunsanaya waa cabdallaahi baad odhanaysaa waad nasbinaysaa binasb ولك وحكوا بنان أن تلحق آخره وحق دبي إلى تجلس ألفا ألف فتقول وحضرا وزيدا وعمرا ولك وحكوا بنان الحاق لهاي هاء لجل في الوقف حالة الوقف فتقول وحضرا وزيدا وعمرا فإن وصلت هدد هدد وسلسدنا حذفتها هذا والحذف إلا في الضرورة الضرورة موياري فيجوز واحد كبنان إثباتها هذا ينصبه كما تقدم في السيدي إنه قصة هرمري في بيت المتنبي وحرق الباه لمتنبي الحاوية ويجوز حينئذ مركا waxa banaan ayadana damuha in la damiyo tashbiihan biha damir sidi mutanabi wa harra qalbahu mimman qalbahu mimman qalbuhu shabi min Allah qalbahu وكثرها way banaantay ala asl ibtiqai sakinin illa kasriyo wa qawli hadalkaygi wanaadib uu yiri matniga muxuu ka bilaabay wanaadib maxaa kulka anigu ku yiri wa faa'il fi'il ka hadfan yahay isoo macnaahu waxa weeyi wayaqulu an-nadibu wayaqulu an-nadibu ويقول نادب مركينو نراهنو وفاعل بك دغنتو يقولون بك حسن وكاين نجو ان شاء الله مفعول المطلق مفعول المطلق بابكي لغا حد ليي ويان ومفعول به فرق يربع ودخيه مفعول به ومفعول المطلق فرق ودخيه مفعول به ومفعول المطلق وحي كليهين وعموم وخصوص بالإطلاق وحي فلسفة يقانين بالإطلاق عموم وخصوص بالإطلاق وحي كردغان تحي waxay nisbadaasi ka dhigan tahay dad iyo rag bal isgarab dhig adigu dad iyo rag dad iyo rag markaad garab dhigtid nisbada ka dhexaysa waa maxay waxay u yaqaaniin falsafada cinda alfalaasifa cumuuman wa khusuusan bilidlaaq dad iyo rag waayo labada shay eed isbarbar dhigayso mid baa badan midina waa qayb kaa kamid a wax kasta oo kaa qaybtiisa markii la isbarbar dhigo cumuuman wa khusuusan bilidlaaq labada shay waxa weeye labada shay midi horta labada shay way itixaadaan oo way kulmaan way shay bay ku kulmaan waxaad arkaysaa wax dadna ah ragna ah alxasas eega miyuuna dad ahayn miyuuna haddana nin ahayn una raggiina soo gelaynin eeg haddana shay baa meel la keliyooba dadku wuxuu la keliyoobaa dumarka dumarku waa dad ama rag ba kolka cumuuman waa khusuusan bilitlaaq waa labada shay ee meelna ku kulma meelna ku kala bata oo midkooduni uu wax la dheeraado ka kale iminka mafcuulun mutlaq iyo mafcuulun bi iyo mafcuulun bihi marka la isbarbar dhigayo waxay ka dhigan tahay mafcuulun bihi kastaa waa mafcuulun mutlaq mafcuulun bihi kastaa he laakin mafcuulun mutlaq kastaa mafcuulun bihi maahae qayb buu la dheer yahay mafcuulun mutlaqa qayb la dheer mafcuulun bihiga kolka halka ragga yaa taagan mafcuulun bihi mafcuulun mutlaq halka ragga yaa taagan mafcuulun bihi baa taagan mafcuulun mutlaqna wuxuu taagan yahay halka dadka oo isagaa badantii isagaa badan waxaa fiican mafcuulmulaqa ayaa fiican in mafcuulmulaq la yidhaha magacaa wlmafcuul mulaqu mafcuulmulaqu wahwa lmasderu horta waa masder mafcuulmulaqu afwan aada iga raali noqda mafcuul bihi maaha mafcuulmulaq baan doonayna mafcuulmulaq iyo masder baan doonaynaa inaan isbarbar dhigno cashirku waa mafcuulmulaq iyo masder halkan aan mafcuul bihi kaa leeyahay baa khalada oo masder ah baabulmasder halkay naxwada odhan jireen magaranaysa maajuumigu masderkii baa mafcuulmulaq ah kolkaa waxaa la isbarbar dhigayaa waa masder iyo mafcuulmulaq haddaba nisbada ka dhaxaysa ka waran nisbada ka dhaxaysa waa cumuumun wa khusuusun min wejhin maaha tii aan sheegayey mafcuulmulaq iyo mafcuulbihiga ayay saas la odhan lahay waa cumuumun wa khusuusun min wejhin falsafadu waxay u yaqaanin bililaq maaha min wejhin macnaheedu waxa weeye labada shay ee la isbarbar dhigayaa meel way iskugu yimaadiin oo waxaad arkaysaa kioo ka naca ka naca meel way iskugu yimaadeen mid kastaana meel buu la keliyoobaa mid kastaa hee mid kastaa maxaynu nidhi meel buu la keliyoobaa waxaad tidhi abyad iyo insaan ba labadaa ere isbarbar dhig abyad iyo insaan nisbada ka dhaxaysaa waa cumuumun wa khusuusun min wejhi min wejhi meel bay iskugu yimaadeen waxaad arkaysaa wax insaanna ah abyadna ah mayna dhab ahayn mayna dhab ahayn meel bay iskugu yimaadiin baan ku ihi labada shay oo waxbay wadaagsadaan oo labadiiba noqonaya haddana mid kastaaba meel buu la gaar yahay mid kastaaba meel buu la gaar yahay kolkaa nisbadaasi waa maxay cumuuman wa khusuusun min wejhin kolkaa abyad iyo insaan haddaad isberber dhigtid meel way iskugu yimaadiin oo waa ayo insaanka cad ka waran muna abyad ahayn miyuuna insaanna ahayn abyadku meel buu la keliyoobaa oo insaanka kala keliyoobaa waa halkeeda bal kursigan se kursigani muna abyad ahayn laakin ma insaan ba insaankuna meel buu abyadka kala keliyoobaa bal qof madow eeg qofka madoobi waa insaan soo maa laakin ma abyad ba eeg nisbada caynkaas oo kale u dhacda xagga falsafada waxaa loo yaqaanaa cumuumun wa khusuusun min wejhi dabel ilaaq maaha waxay ka dhigan tahay mafcuul mulaq iyo masder culimada hore baabulmasder bay odhan jireen mafcuul mulaqaa ka fiican nisbada ka dhaxaysana waa cumuuman wa khusuusan min wejhi meel way iskugu yimaadiin masderka mansuubka ah way iskugu yimaadiin oo haddaad legtid masder mansuuba darabtu darban oo kale darabtu darban masderka saas oo kale mansuubka u ah waana masder waana mafcuululmutlaq mafcuululmutlaq waxaa la keliyoobaa tirada tiradu iyadoon masder ahayn bay mafcuululmutlaq noqotaa mararka barhkood fajliduuhum tamaaniina jaldatan tamaaniinada aayadda qur-aanki waa mafcuululmutlaq laakin dee masder maaha masderkuna wuxuu la keliyoobaa masder marfuucaa jira فإdا نفka في الصور نفة واaحidة نفة ntaa ka war mayna msder ahayn msderka marفوuc ihi ma mfcuul mطلq ba may maaha msderka majruurka ah ka waran waa la mid msderka marفuuca iyo msderka msderka ma mansuubun baan moodeyni soo nagee jurumiga kusoo sheegnay inuu msderku marفuucna noqdo mansuubna noqdo majruurna noqdo aw طcاam في yوم di msqba طcاam waa msder waana marفوuc mana marفuuc ahayn فإdا نفka في الصور نفة واaحidة نفة waa msder waana marfuuc majruur buu noqdaa tacajabtu min darbika caliya darbi ومستر وانا مجرور منصوب النقطة وكلم الله موسى تكليما تكليما تكليما ومستر وانا منصوب هذا مستر كقيب منصوب كا أو كلية أي مفعول المطلق لبضا قيبات كلا يجوا مستر ما هم مفعول المطلق مفعول المطلق واحد سوق لي كرا ترى سيدا فجل ديهم ثمانين ثمانين هذا استقلوا مفعول المطلق مستر نما واحد كرا سوق لي كرا آلته ضربتك صوتا أما ضربت علي صوتا صوتا شابوك برا دعي صوت كافي مستر ماها لكن هو مفعول مطلق هو منصوب على المفعول المطلقية واربع حتى كتاب قالوا ديني والمفعول المطلق وهو المستر ومستر الفضلة فضلة فضلة وحل إلى هذا ما لا يحتاج ما لا يحتاج في الكلام وحن كلام كده في صلاب أحمي إلا شركة أما ما يجوز حذفه وحل حذف كرأي فضل إلى هذا أما ما لا يحل المعنى إذا حذف وحمرك إلى حذفه معنوه من اللمينين أي فضل إلى هذا وحاصل أنك أظن فقعضه وحذف فضلة أجد محمد بن مالك بن يجري فضلة ولا حذف أي سيد الله صعب وحذف فضلة أجد فضلده waa wax kalaamkuuna u baahnayn tiirdhexaadka maaha haddaba fadladu waa mansuubka uun almasdiru fadla waa masderka fadlada ah almusallad ee lagu diro calayhi isaga caamilun caamil min lafdihi lafdigiisa caamil lafdigiisaa ku camal falaa isku lafdi yihiin darabtu darban darbantaa maxaa ku camal falaya caamil ay isku xuruuf yihiin lafdigu ay isku xuruuf yihiin wey waa daraba ayaa darbanta ku camal falaysa ka darabtu darban aw min macnaah ama caamil ay isku macno yihiin ka qacatu juluusan قعدت وان فرست جلوسا فدي قعدت جلوسا لكن شيخه اسكو مد ما هي قعده iyo jalsa ma isku macnaa farqi yar baa u kala dhaxeeya qacdo iyo farqi farqiga yar ma garanaysa hadii qacdo lagu yiraahdo qacdo marka la isticmaalayo waa qof taagan baa loo isticmaalaa jalsa hadii la isticmaalana inta badan qof jiifa loo isticmaalaa qofku isagoo jiifa markuu fadhiisto maxaa la jalsa isagoo taagan markuu fadhiistana maxaa odhan qacda inaan cagsiyayaana waa iska macquul oo cagsigu ay ahayd idinku soo eego taxqiiqa masalada laakiin labadaa erey ma sinna waa qaamiyo waqafo oo kale qaama u istaagay soo ma jidhaad waqafana u joogsaday iyo u istaagay kolkaa adoo hadda horta waa sidaa un labadiiba markaasaa tidhaahdin weeyaan laakiin adoo fadhiyo fadhi haddaad iska taagtidna waa qaama haddaad adoo socdo socod iska taagtidna waa waqafa afsoomaaligu halkaa u kala bedelay oo sidaaf carabiga u kala bedelay u kala bedelay taagni iyo joogsi u soomaaligu yidhi laakiin fadhiga ma kala bedelin fadhiga miyaa la kala bedelay fadhi waa fadhi un ka taaganna u fadhiistun baad odhan ka jiifayna u fadhiistun baad odhan soomaaligu waa midunba halkaa ka yahay aw min macnaa ka qacadtu juluusa waqad yanuubu canhu masterka waxa wakiil ka ah waa waxa mafcuululmutlaqa keliya ahe غيره مستر غيركي كضربته وان قرعي صوتا حو... شابوك بان قرعي صوتا وشابوك haddaba isagoon ahayn isagoon ahayn maxaan ku idhaahdaa mister ayuu haddana mansuub cala almafcuul almutlaqiya yahay imika waa mansuub cala almafcuul almutlaqiya fajliduuhum jaldiya tamaaniina jaldatan sideetan jeedal ka jara tamaaniinadaasi fajliduu waa ficil iyo faacil humtuna waa mafcuulun bihi tamaaniinana waa cadadoo waa mafcuulun mutlaq waa mansuub mister bay wakiil ka tahay falaa tamiilu ha leexanina kula lmayl lafdiga kulli ah haddii master mudaafun ilayhigeega laga dhigo kulligu isagoo master ahaan jirin ayuu mafcuul mutlaq noqdaa kula almayl iminka mayl baa mastera falaa tamiilu haleexanina kula almayl ilaa axad kulligii kulligaasi iminka master buu noqonaya markuu mudaafun ilayhigiisi master noqday walaw taqawala calayna bacda alaqaawiil walaw taqawala calayna hadduu dushayada ku samaysto ama uu yidhaa bacda alaqaawiil hadallada bedhkood lafdiga bacdi ah haddii master mudaafun ilayhigeega laga dhigo iyaduna master unbay noqotaa master bay wakiil ka noqotaa oo mafcuul mutlaqi weeyaan bacdi iminka mudaafun ilayhigeega waa alaqaawiil waana master la jimciyey weeyaan walaysa minhu kamid maaha waxa naaibka ah wakulaacuna minhaa jannada xaggeega ragadan si waasaca cunto waasaca ragadkaa hamoodin mafcuululmutlaq waa macno kale waa xaalo ama waa sifo labadaa wej baa lagu taxmiilay lagu lagu takriijiyaa ragad in xaalo laga dhigo iyo in sifo laga dhigo لما أنهيت مركان جبجبية القول كهذا الكيف المفعول به لجهد يوم يتعلق به وحي كحدنا ومن أحكام المنادى منادى أحكام تتاع شرعت وحن قد في الكلام إن كهض على ثاني كالبعض من المفاعيل وهو المفعول المطلق وهو عبارة وعبارة عن مستر مستر لوجت هذا فضلة زيادة أتسلط عليه وقدر ما يعامل عامل من لفظه لفظه أو من معناه فالأول كهرك قوله تعالى ألا قولك سوكل وي وكلم الله موسى إلهي بموسى لحظي تكليما لحظا تكليما ومستركي مفعول مطلق وثانيا نحو قولك وينقعت وانفرست جلوسا جلوسا taallaytu waan dhaartay xalfatan dhaar qaala shaacir nin gabayaa ayaa yidhi taalla iyo xilf waa isku macno laakiin waa kala xuruuf qaala shaacir baa yidhi taalla bnu awsin xalfatan liyaruddanii ilaa niswatin kaanahunna mafaa'idu waa nin gabayaa ah ninkaa gabayaagii wuxuu leeyahay ibnu aws ninka yidhi ayaa dhaaranaya buu yidhi oo dhaar maraya muxuu ku dhaaranayaa buu yidhi ninkaasi inuu raddi inuu igu celinayo ama uuna dhexdhexaadinayo buu yidhi qolo dumara oo khilaaf xuni uu noo dhexeeyey qolo dumar oo khilaaf xuni noo noo dhexeeyey ayuu doonayaa inuuna dhexdhexaadiyo halka mafaa'id baa la akriyaa mafaa'id wax kalena waa la akriyaayo gabayada bedhkood iyo culimada bedhkood mafaa'iddaa waxaan ahaynna way qoraan ee idinku bal hadda waad eegeysin kitaabkiinu wuxuu qorayo muxuu yidhi maqaayid buu yidhi mafaa'id baan anigu arki jiray kaygana mafaa'id buu qoraya iska dhaaf wuxuu yidhi taalla waxaa dhaartay ibnu awsin baa dhaartay xalfatan dhaar ninkaasaa dhaar dhaartay maxalu shaahidku waa halkeeda waa xalfatantaa iyo caamilkeega oo maxay ah taalla oo iskuna macno ah kalama xuruuf ah taalla waa dhaar u dhaartay wey aqsama umay lamid yihiin xalfatanna waa la macno un taalla wuu dhaartay ibnu awsin xalfatan dhaar buu ku dhaartay inta badan waxaa loo isticmaalaa dhaarta dumarka qofku markuu dumarka ku dhaarto ayaa taalaga loo isticmaalaa taala bnu awsin xalfa muxuu u dhaaranayaa yarudani liajli an yarudani inuu iceliyo ayuu ku dhaartay ilaa niswatin dumar uu igu celiyo kaanahuna aad moodo mafaa'idu dhuxul dumar aad dhuxul moodo wuu diiday moogtay wuu nacay sifadu ku nacay buu tilmaamayaa wuxuu dumar aad madmadowga dhuxul moodo oon iska soo taagay ayuu ninkaasina dhexdhexaadinayaa buu yihi ma caqliba mafaa'id madow buu kaga kinaayoonaya waxtarastu waxaan iskaga ilaaliyey bidikri lfadlati fadlada markaan sheegay can naxwi qawlika hadalkaaga oo kale kalaamuka hadalkaagu kalaamun xasanun waa hadal wanaagsan kalaam iyo kalaamka iyo wa qawlu lcarab isagoo mastera ayuu haddana marfuuc noqday wa qawlu lcarab carab hadalkeega jadda waxaa dadaalay jidduhu dadaalkiisii jidduhudaa faacilkii waa master jidduhu dadaal waa inaga dadaal beli فكلام ثاني يوجده مستران ولما مستر سلط عليهما وحل قصل عامل عامل من لفظهما لفظ قوقا وهو الفعل وفعلك في المثال الثاني والمبتدا ويان في, في المثال الأول بناء على قول السبويه مرك لقو بنايه إن المبتدا مبتده عامل في الخبر تقع عمرك خبرك وعمل فلا وليس من باب المفعول المطلق في شيء مفعول المطلق ما ها دي مفعول المطلق منصوبوها يقوى مرفوع مرفوع مركز نقضي كلامك نوى مرفوع جد نوى مرفوع وقد تنصب وحل النصبية أشياء أشياء على المفعول المطلق ما له النصبية ولم تكن منعها مستر المستر وذلك على سبيل النيابة وكيل بيكتها يعني المستر وكيل كتها نحو كل إيا وبعضه وكل إيا بعض بقى وحيوغ مستر وكيل كتها نقضة والمفعول المطلق كرية لكن مستر معها ما له مفعول مطلق لك اليوبي يويان ومستر كلك اليوبي إمك كل هدي مستر لا إضافيه أما بعد هدي مستر لا إضافيه ومفعول المطلق ما لكن هو مستر مورنشي ما له مفعول مطلق لك اليوبي ويان كل إياه بعد وي مضافين مركا الله إضافية إلى المستر مستر مستر وين مضاف إليه يقول مضاف كقوله تعالى فلا تميلوا هل يحنين كل الميل لا يحش كل جيد ولو تقول علينا تشي يده هدو إلى هذا بعض الأقاويل هذا الذي بركو والعدد تردنا أقيسه نحن فجلدوهم جلدية ثمانين سدية جلدة شيئا فثمانين مفعول المطلق وي لكن مستر معها وجلدة التمييز وي إيوا أسماء الآلات اسم آلهة نحو ضربته وان قراعي صوتا حو... شعبوك بانكو قراعي أو عصا أول بانكو قراعي أو مقرعة بود بانكو قراعي وليس كمد ماها مما ينوب عن المستر وحا مستر كوكيل كأصفته مستر كهدي لحد أو تفدي سلا باقي يلو صفاتي وكيل من نقريسو وليس مما ينوب عن المستر صفته نحو وكل عنا من هاجنا هذا حقيقة رغدا أكلا رغدا واصفدي مستر كرغدكم وواسعة خلافا للمعربين وحنو خلافنا هل قدتك وحي عرابا كتبت وحي عرابتا وحيدا المستر بي وكيل كي زعم وحي شاكتنا أن الأصل إنها أكلا رغدا وأنه حذف الموصوف بال حذف ونابت صفته با وكيل نقطي منابه ميشيسي فانتصب دون نسب اسمه انتسابه نسب اسم كيسي ومذهب السبويه وحوي أن ذلك إنما هو حال وحال من مستر الفعل المفهوم فعل كان من مستر الفعل فعل كي مستر كيس عيال لك حالين يا المفهوم منه اللي فهم مستر ميش اللي فهم لك حالين وكلها عنا منها جنة حقيقة رغدا حالة ويهي واسع عنتان عنتان واسع كلها عنتان مسترة وفعلك اللي فهم أيو أي صاحب الحالة بود وتقدير فكلها عنا حالة كون الأكل كريو عند ويهي رغدا مد واسع ويدل على ذلك أرك وحك تصيع أنهم يقولون وحيد أهل سيرة ولا سعودي عليه حقيسة طويلا سيرة عليه ولا قدر سعودي طويلا وحبلا هذا طويلا ثاني حتى يصفى الطهي ومسترك أي وكيل كتهاي تمال الرفعية مسترك مركي لحد فيه فيقيمون الجار والمجرور جار يا مجرور كيدغان مقام الفاعل نائب فاعل كميشي ولا يقولون ميدهدين طويل بالرفع فدل وحو كتسي على انه حال وحاله لا مستر واحد والا لجازد وحب ان انا هي اقامته انه توجيه مقام الفاعل لان المستر مستر يقوم وحو استاغا مقام الفاعل باتفاق سيده علماء ودن اسكو وافقين فكاين مفعول له ومفعول له يباب مفعول له هو مفعول من أجله طابكي مفعول من أجله لأورن شري لفتر كيسي ينبى مفعول له نلو يقانا مفعول له هي مفعول من أجله واشقمي وهو المصدر ومستر مفعول له قرت ومستر وشرط بيسكو بعد المعلل لحدث وحو علو يهي نعضاء حدث حدث بعلو يهي واد فريستي محادو فريستي إنا كتاب دقيست دقيست قاويا dhageysigaa imaka fadhigaaga sabab ah waad aamusantahay maxaad u aamustay inaad wax fahantid fahankaasaa sabab u ah waa xagganaad soo eegeysaa maxaad agg ficil kastaaba sabab buu leeyahay mucallil buu leeyahay tacliil buu leeyahay cillu leeyahay kolkaa mast mafcuulu lahu haddaad maqashid ama mafcuulu liajlihi ama mafcuulu min ajlihi waa masderka ficilka cilada u ah masder ficil cilo u ah yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim dhagaha ayay faraha geliyaan من الصواعق حذر الموت ما مستر من الصواعق ما مستر وحذر الموت جيري دكتوني أي كقبان آوذيد أي دكتفرها أقليا وهو المصدر ومستر المعلل علة النقضة لحدث حدث أو فعلا شاركه ولو ذاك تدا فعلك وقتا وفاعلا مستر كاسي مستر كفاعل بوبة هي ممتن فعلك أيو لو ذاك تدا faacilka iyo waqtigaba kolka waxay ka dhigan tahay misterka iyo ficilku waa isku faacil faacil qura ayaa ficilkana faacilo ah misterkana faacilo ah julus waa fadhi fadhigani muna cid samaysa u baahnay waa mister muna faacil u baahnay jalasa wuu fadhiistay ku fadhiista muna ficilkuna u baahnay kolka almuhim mafcuulu lahugu waa masder ficilkiisa la wadaagsada faacilka iyo waqtiga kolka waa isku waqti iyo waqtiga ficilka la samaynayo ba mafcuulu lahugana la samaynaya misterkana la samaynaya نحو قمت وارستاغي إجلالا وينين لك أدق أنك وينينيو ما مفعول له بي إجلالا وايو ميين مستر أهين ومستر وينين مركا تدو ومستر ميونا علاد أهين سببتا ديسكوتا اكتوام حي وينين توي إجلالك أيا سببتيا ميونا منصوب أهين ميونا فعل كلو ذاك تنفاعل قفك استاغي إيا قفك قفك وينينيا مين اسكو قفون أهين قمت مركا تلادك فاعلك ويسوتا هذا ما هو كان متكلم كامه إجلالا وينينك وح وينينيانا وعيو وتعذيون ومتكلم كيون سوما ومتكلم كيون وي ميينا اسكو وقت أهينا وقتك أدكعيسي إيا وقتك أد وح وينينيسانا مينا اسكو مدون أهين فلا دو فيرسو وقتك أدكعيسي ديو وقتك أدقفك وينينيسا مينا اسكو وقتيون أهين كل كا وحي كان لغنتهي مفعول له وحي اسكو مدويا هديتهي فاعلك إيا هديتهي فعلك لبضا بوا اسكو مدويا فإن فقد المعلل معللك هدو وايو شرطا شرطي معلل كيبا واي مثل كي معللك هذا شرطي واي جر بحرف تعليل حرف تعليل بامرك الجرية أما با أما في أما من نحو خلق لكم إمك أبوركو وفعل محا علضوا إنك إنك درت بوح لو أبوري wax kastood aragtido carrada guudkeega saarin dartaaba loo abuuray khalaqa lakum ma fil ardi jami'an war maska maxaa loo abuuray soo ka cunaa lakum baa khalaqa calaykum hamoodin adigu waxaana dhib kugu yahay laguma odhan calaadu moogtay waxa ku dhib ayaa la geliya laamkana waxaa nafciga iyo wanaagga kuule ayaa la geliya calaadu iyo laamku saasigu kala duwan yihiin lahaa maa kasabat wa calayha maktasabat calaada maxaa la gelinaya waxa adiga culayska iyo dhibka kugu ah laamkana waxaa nafciga kuule kolka khalaqa lakum maa fi lardi jamiican waa la kumo nafci buu ku leeyahay wax kasto carada guudka jamiic baa la raaciyay la socdo maskan yari faa'iido inoo leeyahay ya aha iska ilaali hadda kolka faa'iidadu inoo leeyahay waa maxay bal joogay waad la socotaa mufasiriintu iyo qowlal bay leeyihiin qole waxay idhahdeen ruuxda ayuu faa'iido u leeyahay hadduuna jidhkan shaygu faa'iido ulahayn ruuxdu faa'iido u leeyaho maska markaad aragtid cagala'aanta ordaya cidna ayna ka badinaynin yar ee intan leegu cidduu taabtana la taabanayo waxaad ogaanaysaa maxay e inuu ilaahay baad ku rumaynaysaaba aayad quraana sheege ilaahay baad ku rumaynaysaa kolkaa ruuxdu nafci u leeyahay bay yidhahdeen barhkoodna waxay idhahdeen waa ruuxda maahe maskan aynu arkayna dhibka badani wuxuu cunaa oo ilaahay isaga inagaga daweeya suntiisa ka daran balaayooyinku iyagaa isdaweeye moogtahay dawada laftirkeedu mayna sun ahayn waa sun sun kala daweynaysa moogtahay kolkaa maska laftirkiisu wax jidhkeenna khatar gelin lahaa ayuu ilaahay isaga inagaga ilaaliyaa bay yidhahdeen oo isagu dhulka ka yareeya oon dhulka ku badanin oo isagaas ilaahay inagaga difaaca kolkaa nafcibuu nafteenna uleeyahay bay ka dhigan tahay dhinacaana markaad ka eegtid dhinacaa doonta ka eeg khalaqa lakum maa fi lardi jamiican ilaahay sababtu waxaan dhulka guurkiisa yaallo u abuuray cilada waxa wey waa inaga waa la kumtaa laakin master ma nihina maogta ma master baynu nahay kumtaas mise waa damiir waa damiir mar haddaynu master noqon weynay masternimadi hadduu waayey mucalilkii dee waa in la jero oo laam la geliyo laamu tacliil laakum laam baa la geliyey sababta laamka loo geliyey masternimadi baa la waayey haye wainii latacruunii lidiraaki hizatun wainii litacruunii wainii latacruunii lidikraaki hizatun mee ficilku wuxu uhi wainii aniga latacruunii waxa idada buu yidhi oo igu dhacda lidikra ladikiraaki mar alla maraan gabadhay ku xasuustaba markaan ku xasuustaba waxa igu dhacda buu yidhi hizatun gariir waan gariiraa buu yidhi markaan ku xasuusto haddaba dhegayso mee ficilku mee masterkii waa dikraa soo maahayn haddaba ma isku faacil baa isku faacil maaha master wuu yahay mucallilna wuu yahay oo ninkan waxa ku gariirku wuxuu ku dhaco cilada u ihi waa xusuusta waa master haddaba xusuustu waana faac waana isku faaci waana isku wakti baan doonaya laakin isku faacil maaha tacruuni waxa kugu dhaca faacilku waa maxay tacruun faacilkaygu waa maxay wa inii aniga la tacruuni waxa idada oo icaamima jidhkoo dhan waxay caam yeela he maxaa faaciloo ku caam yeelaya hizada dambe gariirkaasaa faacila lidikraaki markaan ku xasuusto yaa wa xasuusanaya oo dikrigana faacilo ah qofkan gabayaaga ah kolkaa kala faacil bay noqdeen mar hadday masterki iyo ficilku kala faacil noqdaanna waa in masterka laan lagu xaraf jaar lagu jiro muxuu geliyey imika lwaka waad aragtaa lidikraaki lidikraaki wainii aniga la tacruuni waxaa idadaysa lidikraaki markaan gabadhay ku xasuustaba hizatun gariir faji'tu waqad nadat linawmin iyaabaha faji'tu waan u imid gabadhii waqad nadat iyadoo siibtay nadat haddii daadka la shado iyo haddaan la shadin waa isku isku macno dhow eeg nadat haddii daadka aan la shadin minka mushadayaa kiinu haddii daadka aan la shadin nadaayan duuru ka yimid oo waa siibidii xinaha markay dumarku marsadaan ay iska maydhaan soo xinaha iskama siibaan waa siibidda noocaas oo kalea faji'tu waan imid waqad nadat iyadoo siibtay linawmin hurdo u siibtay siyaabaha dharkeegii amaa nadat oo daadka la shado waa isku macno haddaba ficilku me waa nadat masterkuna me waa nawm nawm oo maxaya nawm oo maxaya master linawmin waa nawm oo master ah linawmin noomkaa iyo nadat waad aragtaa waa isku waa ficilkii iyo masterkii haddaba ma isku faacil baa nacam qofka dharka siibaya sow gabadha maaha qofka seexanayaana sow gabadhoon maaha seexadka cidda faacilka uhina waa gabadha qofka dharka siibayaana waa gabadha mayna isku faacil ahayn muna master ahayn mayna sababtay dharka usiibaysaa una hurdada ahayn isku wakti bayna ahayn hadda master ha noqdo cilad ha faa'iiday isku faacil ha ahda isku wakti ma aha waktigaad dharka siitid iyo waktigaad gurudaa ma isku marba ya waktigaad dharka siibaysid iyo markaad gurudaa ma isku wakti ba or goormaa la dharka la siibaa adoo soo jeeda sooma intaada saxanin baa dharka la siibaa laakiin inagu soomaali ahaan hadallo badan oo khaldan baa inagu jiro oo aynaan u fiirsanin waxaan xasuustaa nin baa maalin meel dhaqda ayuu yimid oo salmarsiib u yimid oo dawayer buu ka qaadanayay markaasuu ku yidhi oryaa buu yidhi ee kininka waxaad cuntaa caawa markaad seexatid buu yidhi odhan maayo waa bal hurdaaye kolkaa e waa sida caawa markaad seexatid cun kaa kalena aroorta intaadan soo toosin ma garanaysaa buu yidhi intaadan toosin kaa kalena cun waa hadal la wada bedelan weey kana adoo toosan cun buu yidhi kana adoo hurda cun buu yidhi waxa wey waa kiina kan loo warramayaane haliyo buu odhanaya waa laisla fahmayaa waa war las waa hadal khaldan wuxuu fahmaya marka lasii seexanayo iyo marka saa loo tooso dadku sanaya sharax ayo ee oo mafaahisha ومن أجله نواتب وهو كل مستر ومستر معلل أو علته لحدث أعضاء فعل فعل أي حدث يتتم علته أفرق استماع نوام حي مركا ومستر علته أضفر ومستر معلل لحدث مشارك له ficilka ayuu la wadaagsadaa fi zamaani waalfaacil ficilka muxuu la wadaagsadaa baynu nidhi faacilka iyo waktigaba haddaad tidha eeg cidda fadhiisatay soo adiga maaha cidda wax dhegaysanaysaana adigu kolkaa istimaaco masderihi faacil buu u baahan yahay ficilkuna faacil buu u baahan yahay haddaba faacilkii waa manaka kaga cadday sidaas waana isku wakti baynu nidhi ficilka iyo masderku waa inay isku wakti noqdaan waktigaad wax dhegaysanaysa iyo waktigaad wax fadhidaa makala laba waa isku wakti markaad ad fadhida iyo markaad wax dhegaysanaysaa waa isku mid un kolka waa inay isku faacilna noqdaan isku hee isku waktina noqdaan kolka waxaa loo baahan yahay masderku markuu mafcuulu liajlihi noqonayo oo keenin waa marka masderkan iyo ficilku xagga macnaha iyo xagga xuruufta toona ayna shuqul isku lahayn jelastu istimaaca lilkitaab لحدث حدث مشارك له لو ذاك سلف زمان زمان كي والفاعل وذلك يجعلون وحي يليان أصابعهم فرهوغ في آذانهم يا أصابعهم فرهوغ في آذانهم لقهوغ من الصواعد صواعد ومستر مستر كما فالحذر حذركم مستر مستر ويان منصوب ولا نصبية ذكر ولا شيء علة علة درتي ولا شيء إمكن مفعول له وحا كمدا علة تايا علة تايا ذكر ولا شيء علة با لا شيء لأجل العلة علة مين مستر هاي miyayna mansuub ahayn miyayna sababta wax loo sheegaya cilada ahayn dukira waa la sheegay maxaa wax loo sheegaya cilla liajli cilla kolkaa cilada yar baa imika baabkeeniiba tusaale u noqon karta cilatan dukira waa la sheegay cilatan cillo darteed baa loo sheegay lijacli asaabici faraha yeelidooda ayuu cillo u yahay fil aadan dhagaha la yeerayo wa zamanuhu zamankiisa iyo wa zamanu ljaclina waaxidu marka dheg marka geerida laga baqayo marka dhegta farti la gelinaya waa mid wa faaciluhumaana aydan waaxid wahum alkaafiruun waa gaalada فلما استوفيت مركي لا ضميسترتو هذه شروط شروطا انتصب ونسبومية مركز تو شروطا لا ودا هلو مفعول له ان لا نسبيه ايا لو غليه فلو فقد المعلل معلك ومستركي موقتي مستركي علده فايدين يهدو وايو شرطا شرطي ومن هذه الشروط وجب وحواجب جربه ان جرب بالله تعليل لا متعليل هل كان بالله تعليل ما هي فينا ولا غليه دخلت امراه النار ها في هرتي دخلت امراه النار ها fi hirati kolkaa sababta ay naar gabadhaasi naarta u gashay waa maxay ama naagtaasi fi hirati kolkaa hiradaasi waa sababtii waad fahamtay soo ma laakin ma garanaysaa sababta kii loo geliyey misternimadi baa la waayey hiradu waa bisade ma mister ba waa ismulcayn baa la yidhaha waa shay muuqdo dindhaha saari karaysid weeyaan misterkuna wax la arki karaba ma fi hirati فمثال ما كي تساليه فقد المسترية كمسترنمة وايه واضح حديث كاي مكان سوى قاطع وكلا فيه ذلك إساقنا وحده وقوله تعالى هو الذي إلهي واقع هو إلهي الذي كويان خلق لكم درتينه أبوه ما في الأرض وحا أهل دحلي ذي كتيرا جميعا أوران ما في الأرض جميعا وحا كستور أرض دحلي ذي قل كعاك لكم تاسا مكيدنا محلا نلوغي لي لا متعليلا محواي وعلط دي محواي مسترنمة دي ويوضا ميركونه فإن المخاطبين قوة للحظنا يهم العلة إيجا علة في الخلق أبوردا وخفض ضميرهم ضمير كوجي ولا خفضية بالله بل خفضية لأنه ليس مسترا مستر معه وكذلك كاوح على مدى قول امرأ القيس امرأ القيس قول كيسي وأن اللي يقانو عان أبو جاهل وأنك امتحان كاها يلا سلمامي حتى عارس إنه نار تجري دونه إساقو عالم سيدك بياغا من آب خليعو أبوها نك حقا ناقها أيو آب وحما أيو خمرة لبضا بضا waynu ka soo sheekaysan way waynu soo dhowr jeer baynu soo aragnay ilaa sideetan sano meelaha jaahiligii buu ahaa ducsadii nebiga ka hor in aada u jirtay weeyaan imrawlqays marka laga sheekaynayo waa ninkii bixiyey alyawma khamrun wagadan amrun maantana khamrada cad buu yidhi berrina waxaa doonto samee ya markii aad markaa wey ninkii keliya haya inamadiisu ilaa dhowr iyo toban bay ahaayeen ninkii keliyahay aabihii waan usoo aaraya weli buu ahaa dayacanii sagiiran waxamalanii damahu kabiiran buu yidhi markaan weynaa waad aragtaa laakiin gabayadiisa gabayga ugu mucalaqaadka jiraanu ma jeclin runtii laakiin gabayga keliya u leeyahay ninkani waa gabaygan gabaygan minka aynu arkay beydkan uu ka jiro walow anamaa ascaa liadnaa maciishatin kafaanii wala matlub qaliilu min almaali walakinamaa ascaa limajdi muahalin waqad yudriku lmajda muahara amhaali waad aragtaa walow anamaa ascaa haddaan ku dadaalo buu yihi liadnaa maciishati nolol inta ugu yar nololka ugu yar haddaan ku dadaalo buu yihi kafaani way igu filan tahay dhinac kale eegi maayo buui nolol yar haddaan ku dadaalo wala malub laakiinse ma dalba buui ma codsado nolosha yar noloshaa yar anigu nolol kuma dadaale buui maxay nololi tahay wax la cunaa waa maxay iyo wax la xidha maxaad kaga dadaali kafani walam alub ma raadiyo qaliilu min almaal wax yar oo hantiya anigu ninka raadsada ma ihi buui waxaan ujeednaa walow anamaa ascaa liadnaa maciishatin liadnaa kelimatu adnaadaa weya wa afcalu tafdiilo markii masternimidii ay weydi ayuu laan ku jiray فأدنى أفعل تفضيل وي وليس بمشتر معها فلهذا سلا درتد جاء وي من مخفوضا باللام في وخار اللام لقو خفية ومثال ما في تساريه سفق دواي اتحاد الزمان قوله هذيك ور المشتر كيو هي فعل كوا اسكو وقت نكون ويان اسكو وقت نكون ويان كلا هريان كور هذي أي كلا هريان أي اسكو وقت نكون ويان اللام بالغو جري تصالون روح ويان قبل ويان وصوبته waa qawl waa isaga laftarkiisa un qawlkiisii gabaygani waa mucalaqaadku ku jira gabadhii cunayso la odhan jiray markuu ka sheekaynayay weeyaan dumarku ku baanaa wuxuu yihi faji'tu waqad nadat linawmin hiyaabaha lada sitri ila li satalmutafadili wuxuu yihi faji'tu si degdega kadun baan ugu soo gelay buui kadun fa'dani maxay tilmaamaysaa atacqiib soo mahay faji'tu si kada-a ama degdega uma daf usoo idhi buui waqad nadat horay bay isku sii diyaarisay wow iyo qad buu geliyey waqad nadat way siibtay iyaduna linawmin hurday u siibtay siyaabaha dharkeedii iyadoo dharkii oo dhan iska dhigtay buu yihi oo seexa isle uma si kadaa ugu soo gala lada sitri sitriga agtiisa buu sitri waa maro yar oo inta badan waxa weeyaan dee cawradu una asturtaa ilaa libsat almutafadil buu yihi qofka hantida lihi inta yar uu haysto inta yar uu haysto un baan ugu yimi kolkaa lada sitri macno kalena waa la siin karaayo sitriga asal ahaan luqada waxaa loo isticmaala marka sitri laga hadlayo waa daaha ama albaabka lada sitri baan ugu imid buy kolkaa macnuhu noqonaysaa iyadoo halkaa taagan albaabka agtiisa iyadoo taagan oo isa sii diyaarisay buu markaa leeyaho de waa samihiisiiyo moogta ayaan usoo galay oo si degdega ugu soo galay buui ilaa libsat almutafadil dharka yaree lagu seexdo ay dumarka ku seexdaan uba xidhnaysii halkaas inay igu sugaysay buui oo seexay islayd buui kolkaa nin aada iyo aada u liita weeyaan ninkani oo khaliixa waayo gabay buu tiriyey uu leeyahay raggu buu yihi dumarka laba jeer bay nacaan laba jeer ayay nacaan bui labada jeeray raggu dumarka nacaan baan idiin sheegayaa bui waa markay xaamilada tahay iyo markay murdicada tahay bui familiki xubla qad darabtu wa murdiqin faalhaytuha candi tamaima mixwalin bui alla maxaan adigoo kale bui iyadiibu la hadlaya mugta wabeydkan bay dadka kasii dambeeyey weeyaan alla maxaa adigoo kaleo uur le bu yihi ama jaqsiinayso oo dee irmaan aan ku soo guuray bu yihi habeen madow oo fa alhaytuhaa canditamaima mixwan ku yaroo ag fadhiyoo qarnaasale ayaan ilowsiiyey bui keliyaha qarnaasaha laana way ilowday bui kolkaa oo gujira bui gujirkii qarnaasaha laana way gu ilowdaa bui kolkaa ninkani nin aada u khaliica runtii oo gabayagabayadaa kale kani waa mucalaqaadka faji'tu waan u imid si degdega waqad nadat iyadoo siibtay linawmin hurdo u siibtay siyaabaha dharkeedii lada sitri baanan ugu imid ilaa libsat almutafadil mooyaane haddaba waxaan ujeednaa inagu luqa ahaan baan ujeednaa khaliic iyo qurunkiisa inaynu taabanno ma doonayne waqad nadat linawmin siyaabaha markuu leeyahay imika masterkii waa nowm ficilkiina waa nadat laakiin isku wakti maaha waktiga nowmka ee la hurdo iyo watiga faacilka waaya ومثال ما في تساليه سفق دوايا اتحاد الفاعل كفاعلك واتحاد في سوايا اتحاد الفاعل هذي مسترك إيا فاعلك أي مدوبي ويان حقه حق وقتك هذي حق فاعلك مسترك إيا فعلك مسترك إيا حندون إيا فعل كيسو هذي فاعلك كو مدوبي ويان كلا فاعل نقضان فعلك هنا فاعل قارا يا شو مسترك هنا فاعل قارا يوا شرط بو ويا لان بالو جن وابي سيغا لفتر كيسيون وقرن كيسي بو وضايو waa qawluhu buu yihi laakiin gabaygani kamid maaha mucalaqaadka mucalaqaadka kuma jira gabaygani gabaygii horena maaha ninkani aad buu gabay badan yahay wuxuu yihi gabaygan markuu tirinayay wainii latacruni لذكراك هزة كمن تافض العصفور دلاله القطر gabadhay buu yidhi jacaylkaan kuu qabo mar alla markaan ku xasuusto waan gerigiraa buu yidhi shimbir yaroo roob badani ku da-ay sidii u gerigiro oo kale ayaan u gerigiraa buu yidhi iminkana waa dee wixiisii wey wainii aniga la tacruuni waxa idada ama igu dhacda buu yidhi lidikraaki mar alla markaan ku xasuusto hizatun gariir kaman tafada alcusfuur siday shimbirta cusfuurku waa shimbiraha tayaryar ta waaweyn roobku iska xajitaaye moogta markay qarqadhayso tayaryar siday u qarqadhay khatartay biyaha iska iska diidaysa wey kaman tafada alcusfuuru cusfuurku sidii u gilgisho cusfuurkaasoo ballalahu lqadru roobku uu qooyey buu cusfu shimbir yaroo roob qooyey sidii u gariiro kalean u gariiraa buu waxaan u jeednaa ficilku waa tacruud masderkuna waa lidikraa kala faacil bay noqdeenoo tacruudana tacruunidana faacilkeegu waa hizada dikrigana faacilkiisu waa mutakalim ba isaga ah fa ina dikra hiya iyadu cilatu curuwi lhiza hizada oo gariirka deditaanka ciladeedii weeyi wa zamanuhumaa waaxid waa isku wakti oo waktiguu xasuusanaya waktiguu gariiraya isku mid a walaakin ikhtalafa alfaacil faacilkaa iskhilaafay fafaacilu lcuruwi curuwigani waa masderka waa tacruunida fafaacilu lcuruwi gariirka buu kuleeyahay faacilkiisu fafaacilu lcuruwi deditaanka فاacilkeygu huw اhiza weeyaan wafaacilu dikrana huwa mutakalim لأna macnaa waxa weeye lidikراaki haddaba mutakalimku yadi way xadfan tahay waa mster mdaaf limafcuulihi bacda an xudifa faacilahu baa la yidhaha mster mdaaf limafcuulihi oo lidikraaki xusuustaada kaafku yuu ku dhagcayaa lidikraaki kaafkaa damiirkiisa gabadhi ta la xasuusanaya maynu ku dhacayo waana mafcuulin bihi dee qofka la xasuusanaya kawa xasuusanayaana waa mutakalim oo ya-yarbaa meesha ku jirta oo maqan oo la xadfay lidikri lidikri xusuustayda anigu aan xasuusto iyaasi saas u ahaa kolkaa mster mudaaf limafcuulihi bacda an xudifa faaciluhu baa la yidhaha wafaacilu dikra huwa almutakalimu liana almacnaa waxa weeye lidikri xusuustayda iyaaki adiga aan ku xasuusto falama ikhtalafa alfaacil faacilku markuu iskhilaafay khufida bilaam laam baa lagu khafkiyey wacalaa haadaa sidaasu jaa ku yimid qowluhu tacala alla qowlkiisu litarkabuuha inaad kortiin iyo waziinatan welibana ziino litarkabuuha waziinatan litarkabuha madalka ilaa min la geliyo faina tarkabuuha buu kuli bitaqdiiri lian tarkabuuha wey oo meeshaa mister baa yaala mister muawal waa wey isaguna cilatun wuxuu cillo u yahay likhalqi alkhayli walbigaali walxamiir sababta fardaha iyo baqasha iyo dameeraha loo abuuray waa litarkabuuha laakiin abuurka faacilkiisu waayo waa allah subxaanahu watacala litarkabuuha cidda wax fuulay saarama ilahay baad odhan kartaa waayo waa inaga kolkaas ficilkii khalqiga ahaa iyo misterka litarkabuuha ah ayaa kala faacila tarkabuuna faacilkeygu waa waawl jamaacado inaga ah khalaqada horena faacilkeygu waa allah subxaanahu watacaala lianna faacila alkhalqi huwa allahu weeyaan subxaanahu watacaala wafaacila arukuubina banuu aadam weeyaan wajii'a biqowlihi ilahay qowlkiisaa la keenay jalla hanaauhu ammaantiisu weynaatee waziinatan la yidhi mansuuban waziinatan iyadu waa mansuub lianna faacila alkhalqi khalqiga faacilkiisa iyo watasyiin ka wax qurxinaya huwa allahu tacala iyadu waa mafcuulu liajlihi darsi saasaan u nasbiyey waziinatan litarkabuuha waziinatan maxaa loo nasbiyey waziinatanta waziinatanta maxaragaad moodeysaa war mufasiriinta iska ilaaliyaan maxaraga markay leeyihiin litarkabuuha inaad kortiin iyo waziinatan inaad ku xaragootiin sidaa ma sheekhow ziin haddii waxaraga aad tidhaahdid yaa ku xaragooda faacilo noqonayo ziinada innaga sheekeenana waa diidaya arrinkaa waayo ziinadu waa qurxin qurxin ilaahay innaga inagu qurxinayo kolkaa qurxinta yaa faacilo ah allah subxaanahu watacala aduma waxkaad qurxin kartaa hadduuna ilaahay qurxinin may qof madoobiba ma jirin hargeysa ama qof hoolxuniba ma jireen haddii inagu aynu wax qurxin karayno waziinatan wuxuu yihi wajia waa waji waji wajiia biqowlihi jala tanaahu waziinatan mansuuba liana faacila alkhalqi watasyiin huwa allahu tacaala ka wax qurxinayaana waa ilaahay subxaanahu watacaala kolkaa maaha xarage iyo iyo in lagu xaragoode waa in wax lagu qurxiyo ilahay inagu inagu qurxinaya haddaba fardahan markuu sameeyey innaga ayaa laynagu qurxiyey waad aragtaa warkaasi waa warcad weeyaan walmafcuulu fiihi ugu dambayn mafcuulu fiihigii wey mafcuulu fiihigu waa maxay bal joogay mafcuulu fiihigu waa daraf wixii loola darafka mafcuulu fiihi oo darafkumuuna ahayn wax dhexdiisa mafcuul lagu sameeyey mafcuulu fiihi mana geranay waa dhex ayaa wax lagu sameeyey haddaad tidhaahdid sumtu yowma alkhamiis soonku muxuu dhex dhacay khamiista dhexdeedu dhacay khamiista dhexdeeda maan wax la samayn soon maan la samaynin haddaad tidhaahdid waqaftu amaama alustaad taagnidaadu halkay dhex dhacday amaamka samayna dhex dhacday kolka waa mafcuulu fiih waa meel wax lagu dhex sameeyun baa daraf la yidhahdaa ama wakti wax la dhex sameeyaa daraf la yidhahdaa mafcuulu fiihina waa la yidhahdaa wahwa mafcuulu fiihigu maaka weeyaan sullita calayhi lagu sallido ama lagu diro caamilun caamil calaa macnaa fi fi macniheeda qaba waxa ku sullitadu waa ku camal falo weeyaan mafcuul fiihi waxaa la yidhaha maa sullita waxa uu ku camal falo ama lagu sallido calayhi caamilun caamil caamilkaasi waa ficilii waxa macnihiisa qaba oo calaa macnaa fi ah calaa macnaa fi maynu garanaynaa ficil kaste oo daraf qaataa fi macnihi intaad kada dhaminaysa suntu waxaan soomay yowmal khamiis khamiista dhexdeeda war dhexdiime dhex maadana fiil soo dhex ma sheegi jirin suntu yowm alkhamiis khamiista dhexdeedaan soomay miyaad arkay fiinad kala dhaminaysid maashi hada jalastu waxaan istaagay amaama almucallim macalimka hortiisa ayaan dhexdeeda dee istaagay kolka waxaa la yidhahdaa soonka ayaa dhex dhaca khamiista labada macno ayaa isdhex dhaca wuquufka ayaa amaamka dhex dhacaya weeyaan kolka waa dhexdaad ka dhadhaminaysaa mar kastoo dhexda fiida la waayo mstr mafcuul fiihi ma noqonayo ismi caadiyu noqonaya yawm lkhamiisi yawmun nayiru yawm lkhamiisi yawmu cutla khamiistu waa maalin fasax yawm lkhamiis khamiista dhexdeedu miya may waa khamiista laftarkeeda cutlaa kolkaa fiidii baa la waayay kolkaa mubtadi iska noqonaysa darafba maaha yawm lkhamiisi yawmun cutla jaa yawm lkhamiis ma khamiista dhexdeedii baa timid mise khamiistii baa timid wey markii dhexdii laga waayo ee fiidii laga daayo faacil bay iska noqonaysaa mubtada iska noqonaysaa majruur bay iska noqonaysaa boqol arrimood oo meesha waxay noqon kartaa wada kala jaada ayay noqonaysaa halkaa mafcuulu fiihigii baynu haynaa wahuwa maa sullita calayhi ka lagu diro weeyaan caamilun caamil calaa macnaa fi fi macnaheeda qaba oo min ismi zamanin ismu zamana ka sumtu yawma alkhamiis baan soomay aw xiinan baan soomay aw usbuucan baan soomay aw ismi makaanin ama ismu makaan mubhamina wahwa aljihaatu waa jihooyinka asitu ee lixda ah kalamaam walfawq walyamiin wacagsihin wanaxwihin kacinda waladaa walmaqaadiir kalfarsax maqaadiirtu farsax waa tusaalowa iyo wamaa siiqa min mastiri caamilihi ka laga dhalaaliyo caamilka meesha yaalla misterkiisa ka qacatu maqcada zaydin ficil kaste waxa laga dhalaalin karaa waxaa laga dhalaalin karaa daraf makaan iyo daraf zamaan mafcalun baa lagu keenaa qacatu waxaan fadhiistay maqcada zaydin zayd halkuu fadhiisan jiray wa anaa kunaa ya naqcudu minhaa maqaacida kolkaa maqaacidu kursi maaha waa meesha la fadhiisto qacaduunba maqcad baad odhan jelasana maxaad odhan meesha la fadhiisto majlis majlis baad odhan majlis kolkaa mafcal halka qofka lagu garaaca maxaad odhan haddaa doonta madrib baad odhan madrib ya iftax mustaran wasiwa husir madrib baad odhan wajib halka wax lagu wajibiye maxaad odhan mawjib mawjib halka wax lagu cuno maxaad odhan hudheelka ama makhaayada maakl maak mafcal kolka waa daraf makaan ama daraf zamaan saasoo kale ay noqonaysaa ka qacatu waan fadhiistay maqcada zaydin zayd halkuu fadhiisan jiray sharaxa insha allah ayaynu dib uga bilaabi doonaa الرحمن الرحيم الرابع كأفراد أو من المفعولات مفعول مفعول يده كمده المفعول فيه واك مفعول فيه قليلا وهو المسمى وحل لقم قعابا ظرفا ظرف با لقم قعابا waxaa la yidhaha mafcuulu fiihiga daraf baa loo yaqaanaa darafka waxaa loo yaqaanaa waraaqdan yare bahashan yare bashqada ee lagu rito waraaqaha kaana daraf baa la yidhaha darafka luqo ahaan waa alwicaa almutanaahi ladraaf waa wax wax lagu weeleeyo oo dhan baa daraf la odhan karaa wax wax lagu rido oo dhan ayaa daraf la odhan karaa maalinta maxaa daraf looga bixiya ama waqti oo dhan ama makaan o dhan xalay waxaynu soo marnay inuu macnaasii yahay kolka waxbaa isaga laftarkiisa lagu ridaayo dhex dhaca haddaad maalin soontid maalintaa maxaad ku dhex riday soon baad ku dhex riday alraabic ka afraad oo min almafcuulaati mafcuulaadkiihi almafcuulu fiihi weeyaan wahwa lmusamaa waxa lagu magacaabaa darfan baa lagu magacaabaa tacriifu lmafcuuli fiihi haddaynu tacriifino ama tilmaanaynu ka bixino mafcuulu fiihiga wahwa kulu smin waa ismi kaste kulu smi zamaanin waa ismu zamaan kaste aw makaanin ama ismulmakaan kaste sullita calayhi lagu salido bimacnaa uu ku camal falo weeyaan caamilun caamil calaa macnaafi fi macniheega qabaa ismigu macnaafi ma qabo laakiin caamilka ka qawlika sumtu waxa khamiisay yawma alkhamiis fii yawmi alkhamiis ba sumtu yawma alkhamiis fii yawmi alkhamiis khamiista dhexdeedii baan soomay sumtu yawma alkhamiis jalastu amaamak hortaadaan fadhiistay jalastu amaamak adiga hortaada deedii ayaad fadhiisatay wa culima waxaa la gartay mimaa dakartuhu waxaan horay u sheegay annahu laysa inuuna kamid ahayn min aduruufi duruufta yowman iyo waxaytu lafdiga yoom ah yoom kaste maaha waa aayad qur-aana mid dhex dhacday iyo xaytu kaste maaha waa xaytu iyad qur-aan ku jirta oo min qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ka ahaatay innaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan innaa anagu nakhaafu waxaanu ka baqaynaa min rabbinaa rabbigayo ayaanu ka baqaynaa yowman maalin baanu ka baqaynaa cabuusan waxaynu haynaa innaa anagu nakhaafu waxaan ka baqaynaa min rabbinaa rabbigayo ayaan ka baqaynaa yowman maalin cabuusan weji tubaya qandariiran oo shirkiisu uu khatar yahay waxaynu ogaanaynaa haddaba lafdiga yowm markaynu qaadano yowman markaynu qaadano waxaa laga baqayaa waa yoomka lafdarkiisa sida uu kitaabkeenani sheegayo yoomka nafsal yowm baa laga baqayaa nafsal yowm kolkaa yoomkaasi waa mafcuulun bihigii laga baqayay weeyaan fiina kuma jirto laakiin aayaddaa anu si kale ayaan u yar arkaayo in yoomkuna yoomka la yahay baan u yar arki jiray laakiin sidaa iminka inoo qoran u daaya inta taxliilkeega saxdaa arkasiinayo qolooyinka hore waanu taxliiliyey in haddii min rabbinaaba ayna ku jirin waxay noqon lahayd yoomkaa laga baqaya lakin iminka ma yoomkaa laga baqaya ya inaa nakhaafu yoomkaa laga baqaya wayna leyi waxa iminka laynaga dhaadhicinaya in yoomka laga baqayo waayo waxaa laga baqaya mafcuulin bihiya yoomka dhexdiisa ilaahay laga baqaya kolkaa fiidii weli kama maqnay ma arkaysa kolkaa weli fiidii kama maqna halkaasoo kale sheekha waynu leenahay balan isla eegna waynu odhanaynaa wa qawluhu tacaala iyo alla qowlkiisa allahu ilaahay baa aclamu og xaytu yajcalu meeshuu yeelayo risaalatahu risaaladiisa ilaahay isagaa og subxaanahu watacaala ciduu diinta barayo imise qof ayaa bartay intay is yidhaahdeen ilaahay albaabka ka xidhay yufaku canhu man ufik qutila alkhasaasuun yufaku canhu man ufik looxulmaxfuudka iyo qadarka ilaahay ciddii laga leexiyey ayaa xaggan kalena laga leexiyaa qof baa ku odhanaya cibaadadaa iyo diintaasi cirkaasoo ku layleeyihun bayla tar shallaan la-aan adigana waxaa laga yaabaa inaadan isago yimid markaad cibaadaysanaysa iyo markaad waxbaranaysid iyo dhibba inayna kugu hayn baa laga yaaba noloshaada ayay kamid tahayba iska dhaafo allahu aclamu ilaahay isagaa u cilmile xaysu yajcalu risaalatu halkuu risaaladiisa dhigayo cidduu diinta baraya iyo intuu ciduuna baraynin ilaahay isaga ayaa u cilmile subxaanahu watacaala xayudaasi waa shaygii loo cilmiga lahaa haddaba xayudu waa mafcuulun bihi laakin aclamka uma aha waayo aclamku waa afcalu tafdiil oo afcalu tafdiilku mafcuulka ma qaato laakin aclamku ficil uu ficil meeshaa ku jiro o aclamka laga qaadanayo ayay u tahay fa inahumaa labadaasi waa xayu iyo yowme wain kaana zamanan wa makaanan zamaan iyo makaan ha noqdaan zamaanku waa ayo waa yoomka makaankuna waa ayo waa xayuga walaakinahumaa iyagu laysa maaha calaa macnaasi wainama almuraad waxaa loo jeedaa anahum yakhaafuuna waxay ka baqayaan nafsa alyowm bay ka baqayaan yoomka naftiisa ayay ka baqayaan baa loo jeeda wa ana allaha tacaala ilaahay yaclamu wuxuu og yahay nafsa almakaani makaanka naftiisa almustaxiqi ee mutay liwadci risaalati risaalada dhigidiisa fiihi dhexdiisa la dhigo falida sidaa darteed ucriba waa la icraabay kullun minhumaa mid kastoo kamida mafcuulan bihi baa la icraabay wa caamilu xayu xayu ka ku camal falaya waa ficlun muqadar ficil la qadarayo dalla calayhi waxaa ku tusiyey aclam baa ku tusiyey ey yaclamu weeyaan xayu yajcalu risaalatahu waanahu laysa minhumaa aydan وأنه ليس منهما كمثما هالبضا وظرف مكان ذلك في زمان أيضا نحو أن تنكحوهن أن تنكحوهن في باك مقال لكن دي الزمان بينهم رغبون واحد تعيش إن تنكحوهن إن تقرستين في أن تنكحوهن رغبضا أيهدي عن لقدم بيسيانا من عضا رغبت عنك هدي لقنوانكم نعيويا هدي في لقدم بيسيانا شعي يا من رغب عن سنتي فليس مني ننكر نعاصل نهيبا إيقا مثما وايا عنبا تبضع عليك halkana fiid haddaba mar markay fiidu daba dhacaysaa fiida la jaraa sheekho haddii fiida la jaro fii baa meesha ka maqano waa daraf miyaynu odhanayna fii baa laga dhadhaminaya saminkiibayna darafkiiba maaha daraf samaniya daraf makaantoona maaha waa sida taabo oo kale taabo maxaad ku macnaysaa ma uu tawbo keenay ba taaba uu tawbo keenayna odhan maysid uu tawbo aqbalayna odhan maysida waa laydha waxa daba dhaco taaba lahu hadday taha oo laamkaasi daba dhaco uu tawbo keenay weeyaan taaba calayhi hadday tahayna uu ka tawbo aqbalay weeyaan oo ilaahay baa faacil u noqda marna ilaahay baa faacil u ah marna makhluuqaa faacil u ah kolkaa iska ilaali weligaa haddii taab allahu libilaa ma ilahay baa tawba keenaad moomin lad ku macnayn ilahay baa kaa tawba aqbalaya ayuu macnuhu noqonaya kolkaa taabadu tawba aqbal iyo labada macnoba way yeelanaysaa oo min qawlihi tacaala watargabuuna waxaad jeceshihiin an tankixuuhun inaad guursatiin liannahu wain kaana waxa wey waxa meel gaar u ah meel yar waxa gaar u ah wakti yar udana waa la yihahdaa saacado go-an wax la yaqaano waxa ah ayaa ayaa la yidhahda waxay ka gabadhkood yidhaahdeen ma yawman baad orday aryawman maada la horta waa khalade mataajidka haddii lagu dhahdo yawman tidhaahdi waa lagugu qoslaya maxaad odhan haddaa intaan imika sheegaya unbaad odhan yawma alkhamiis yawma alkhamiis ayaad odhanaysa yawma al- mataa ji'ta yawma alkhamiis laylata albaarixa mataa ji'ta laylata ams waa sax weeyaan kolkaa wixii mataa jawaab u dhaca maaa la yidhaha majlis baa la yidhaha labada e kolkaa majlisken wuxuu noqon karaa darfu zamaan waxaa kaloo noqon karaa darfulmakaan maqcad waa maxay meesha la fadhiisto iyo waktiga la fadhiisto kaa doontaad ka dhig darfulmakaan iyo darfu zamaan akala maakal waktiga wax la cuno iyo meesha wax lagu cuno waa darfu zamaan iyo darfulmakaan baad ka dhigaysaa madrib waa maxay madrib waktiga wax la garaaco iyo meesha wax lagu garaaco kaa doontaad odhanaysaa mandar maxaad odhan mandar waktiga wax la eego iyo meesha wax lagu eego ayaad mandar odhanaysaa ficil kasta eeg mansar maxaa wa mansar waktiga wax loo gargaaro iyo meesha wax loogu gargaaro kaa doontaad ka dhigaysa masterka laftarkiisii baa dee soo gala marka barkood oo gargaaridda laftarkeygana way noqotaa master mimiya maasiiqo waa kaaka maasiiqaha la yidhaha واعلم واحد وقاتا أن جميع أسماء زمان أسماء زمان كأوراني تقبل وحي أبشاء النصب على ذرفية إن- لشيء منها واعلم واحد وقاتا أن جميع أسماء زمان أسماء زمان كأوراني تقبل النصب نصبها وهي أبشاء على ذرفية لغو نصبيه ولا فرق فرقنا في ذلك كعمر حي بين المختص منها كوغا مختصك والمعدود معدودك والمبهم مبهمك ونخني ب- ونعني بالمختص وحن وجهنا ما يقع كدعا جوابا جواب لمتى أدعى كيوم الخميس ويان وبالمعدود وحن وجهنا ما يقع كدعا جوابا جواب لكم كالأسبوع والشهر والحول وبالمبهم وحن وجهنا ما لا يقع كان دعين جوابا جواب لشيء شيء منهما لبدا كمدا كالحين والوقت وأن أسماء المكان اسم الزمان كيف كاسي هاي موكتعي بل هذا اسم المكان كان وربحين يرهي نقسيه وأن أسماء المكان أسماء الم- أسماء المكان كو لا ينتصب منها كمن نصب اسمه على ذرفية كمن نصب اسمه إلا ما كان مبهما كوغا مبهم كأمو يعني مبهم كيف كان شيء نوبا نصب اسمه مختص كيو حاسي وكبح والمبهم مبهم كنا ثلاثة أنواع صدح نوع مبهم كوكسي كوضينها أحدها أسماء الجهات الست لحن الجهو وحي مقعوة يمين يا الشمال يا فوق يا تحت وراء أمام لحدا جهو مقع يا بضام يا شرطي دونان لحدا جهو ayaa kamid ah mubhamka way nasb ismaan oo darfinimay ku nasb ismaan way nasb ismaan markaan leeyahay mucrabun bay noqdaan uma jeeda fi maxalli nasbin bana way ay noqdaan ama waa mansuub ama waa fi maxalli nasbin inaan saa u fahano wey وهي الفوق والتحت ويسك سو horjeedaan xagga sare iyo xagga hoose ag wal a'la wal asfal magacyo badan bay yeeshaan baynu niriyo al a'la wal asfal miyayna fawq iyo tahtun la mid ahayn فوق iyo tahtun bay lamid yihiin wal yamin wal shimal وذات اليمين وذات الشمال ما هنا اسكو معنون هين اسكو معنون والوراء والامام وراء لفتر كيسو امامه مررك بركود معنيه شو يعني وراء ومحي معنيه يقول laba macno ilaadaho marna waa khalf waa xagga dambe la yidhahda waraa waa xagga dambe marna waraa'adu waa xagga hore labadaba qur-aankay ku jirtaa waraa'ada kee badan baad isleedihiin labadaba qur-aanka way ku jirtaa waraa'a xagga dambea ilaahay aayad qra- qur-aana wuxuu ku yidhi fanabaduuhu waraa'a duhuurihim fanabaduuhu waxay ku tuureen kitaabkii waraa'a duhuurihim dhebarkooga xaggiisa dambe xaggaa dambe ka tuureen waa waraa'adiio xagga dambe ah waraa'adoo xagga hore ana aayad qur-aana ayuu ilaahay ku leeyahay subxaanahu wa tacaala ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr fakanat maxay faka وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وكان وراءهم وحكوه الرئية ملك بقر يأخذ كل سفينة مركي او خضر دونيدي او ددلاعي مركي او موسى قبصدي محو كقبحي وحر دونيتا وحنو دلاعيني عيابين ام عرورتا كعيابين يا ماهيني وحينو سيمري دونا بقر حق هوري فرديا او دونتا في عن قاطة عيابيسن دايا وحن اصلها عيابتا مركو اركو iska daayo ha u badbaada iyaga ahayd buu yidhi iyagaabaan u badbaadinayay bid calaamadii badbaadinta ayay ahayd haddaba haddii boqorkaa daalimkaa ay soo dhaafeen oo wakaana waraa'ahu melikun xaggaan soo marnay boqor baa joogay oo saasaan u jeexay ay tahay ma macnay yeelan lahayd may waa boqor ka horeeya waraa'adaasi waa xagga hore قال الله تعالى إلهي وحيري وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم قف كستاء علم أصاحيب وحكسر هيا عليم متي علم بضم mid sii cilmi badan ayaa ka sarreeya soomaalidu mahmaada ay yidhaahdiin ninkii iswaalada maxay dhahay wiil iswaalaba waabiya hela soo mahay waa waabiyihii weeyaan kolka waa fawqa kulli dii cilmin calim halkanay ka keeneen haddaad wax kasta sheegatid cidku aamusiinaysa unbaa joogtaa cidku aamusiinaysa oo baabkanaad sheeganaysid kaaga sarraysa nin baa beri laga fadhihi jiri waaye waan idinka sheekeeyaan umalaynaya mustafa ayaa la odhan jiray nin halisa buu ahaa aqoon fiican buu lahaa nikaaxa iyo guurka aqoon buu lahaa aada u xeel dheer waxa kaloo aqoon u lahaa sarfiga wuxuu odhan jiray ana abu nikaax wa sarf lii buu odhan jiray aabbaha nikaaxa ayuu isku tilmaami jiray inuu yahay sarfigana isaga abu wax ka qoraa kolkaa wuxuu- hadalka ayuu isdhex daadin jiray oo ninkii odhan jiray buu ahaa tazawajtu arbaca gabadhaati wahii qaalimayni lablabayn hakada tadullu calaa raganimati ninkii odhan jiray buu ahaa wax badan buu waa soomaaliya carabi ha soomaali buu ahaa waxba isu dhex daadin jiray kolka wa su-aal baa la weydiiyo maalin maalmaha kamid oo bunina u yeeday ah sarfiga soo adiguma siraysa bal magacaaga ii sheeg mustafa bal mustafa iyo iclaali mustafi buu iclaanin kari waay mustafa waa baabka ugu adag sarfiga sarfiga ma su-aalaha la isweydiiye ugu adaga sarfiya weeyaan mustafa haddaad aragtid wuu iclaalin kari waayo waa iftacala oo iftacala tacdigii ku jirtay ift- xuruufulitbaaq ficil kastoo fadiisu xuruufulitbaaq tahay marka iftacala laga dhigayo tacda daa baa loo bedelaa imika safa yasfu soo maaha safa soo saadku fahmaa xuruufulitbaaq soo saad maaha markaad iftacala ka dhigaysid istafaa buu noqon lahay moogtahay ta'dun da ka dhig istafa mustafa kolka halkaasuu ka yimid wuxuu garan kari waaye kolkaa taadan iyo waxaan xuruf xuruuftii xurufulidbaaqa wey sabara imika haddaad istacala ka dhigtid is maxaad odhan istabara istabara unbaad odhanaysaa wastabir faamur ahlaka bisalaat wastabir caleyha istabir taadani xaggee ka timid waa istacala tacdeed wuu keeni waaye halkaasuu keeni waaye halkaasuu ku aamusay waa halisi maogtahay قد جعل كلها وحن آيدا وجهنا فوق أو منصوبة ظرفة قد جعل ربك ربك رب قد جعل ربك ربك وحي يلي تحتك هوست هذا سريا سري بو يلي هدبا وحويا و وفعيل ليسكو يدغامو قاعدة السيد باكون عليه سريا markay nu doonayno qad jacala rabbuki tahta tahtaki imika kaygani rabbuka buu leeyahay wuu ii fatxinaya ya wuu idin farxiyey may qad jacala rabbuki taxtaki sariya kolkaa taxta baynu doonaynaa waa ismigi iyo mansuuba warakbuna asfala minkum wuu idinka hooseeyey asfal baan doonaynaa watara shamsa cadeeda ayaad arkaysaa idaa dalacat tazaawaru ti oo ka leexanaysa can kafihim daata alyamiini waidaa qarabadna taqriduhum daata shimaal waa daat alyamiin iyo daat ashimaal asxaabulkahfigii baa laga warramaya godku cadaadu kolba dhinacay ka maraysa wa kaana waraa'ahu melikun waxaa ka horreeyey boqor waa waraa'a oo macnaa amaama ah wakadalika saas oo kale laa yajuuzu ma banaano wa qawlii qowlkayga wacagsihun aan soo idhi ashartu bihi waxaan ku ishaaray ila alwaraa wataxti washimaal waa matnigii intuu dhowr eri inoo sheegay ayuu wacagsihun yidhi kolkaa matniga bal hadda cashirkeennii xalay weeyaane eeg hadda markuu ka warramayey wuxuu yidhi wahwa ljihaad asif kalamaam walfawq walyamiin wacagsihin cagsihin ladaa matniga ku jirtay maxay udhigantaa amaam maxaa u cagsiya khalf fawqa maxaa u cagsiya taxt yamiin maxaa u cagsiya shimaal cagsigii baa saasa kolkaa wuxu uhi wa qawli wacagsihinna ashartu bihi waxaan ku ishaaray ila alwaraa amaam kolkaa waraa baa kasoo horjeeda ama khalfti wa taxt fawqay kasoo horjeeda washimaal maxay kasoo horjeedaa iyaduna ya maxay kasoo horjeedaa yamiin eeg shimaal marka shiinka la kasriyo sidaan horay u tilmaanay waa bidixda haddii shiinka la fadxiyana oo shamaal la yidhaahdana waa waqooyiga waa jihada shamaal iyo shimaal bay keliyiin laakiin waxaa la odhan karaa shamaal mararka barhkood waxaa la isticmaalaa dabayl waqooyiga ka dhabata dabaysha xaggaa ka timaada ayaa shimaal loo isticmaala waa januub iyo junuub oo kale haddii jiimka la fadxiyo januub la yidhaha waa maxay waa koonfur waa jiho haddii jiimka aad damisidna oo junuub tidhaahdidna waa dhinaca fa idaa wajabat junuubuha ay ida istaqarat iska dhaaf wayulxaq waxaa la haleeshiiye waqawli wanaxwihun aan idhi cashartu bihi waxaan ku ishaaray ilaa ana aljihaata jihooyinku wain kaanat sitan lixa ahaadaan laakin alfaaduha alfaadeedu kasiiratun inay badan tahay alfaad badan maynaan soo marin ويلحق بأسماء الجهات وحل هليشية ما أشبهها وحشبها في شدة الإبهام حق إبهامك بضنية والاحتياج وباهضة إلى ما يبين معناها وح معنيه قعد يأي أباهيهم عند والداء عند أي لدائي الثاني أسماء مقادير المساحات مساحاتك مقادير تضوح مقع كالفرسخ والميل والبريد وحوي الثالث ما كان مسوقا من مشتري عامله عاملك مستر كيسا كالغار سمايو كقولك جلست واحد فريسي مجلس سيد سيدان كفريساني فالمجلس مشتق وحلقة اشتقاق من الجلوس الذي كاسه هو يسوق مستر لعامله عاملك جلساء وهو جلست وهي عاملته قال الله تعالى ألا وحليه وأن أنه كنا وحن نوحي نقعد منها كوا حق سماده كفريستا مقاعده ميل لا فريستو لسمع دغيسي بان وفريسن جيرني ولو قلت هذا انا ذهبت وانت جاي مجلس سيدنا هذا انت وا خلط مجلس كافي ما نقري ظرف المكان سببته ما تقرانيسا تي waxa loo baahan yahay in caamilka laga istiqaaqdo kulka caamilku waa maxay ذهب دي مذهب بقى لا اورن كرا ذهبت مذهب زيد بقى لا اورن كرا لكن ذهبت مجلس زيد هدي لي عاملكي وذهبا يرجي ماشي يالي باي خلافي كل كاسو كلا لما اوغلا ولو قلت ذهبت مجلس سيد أو جلست مذهب عمرو لم يصح ما أصح والاختلاف مشتر اسم المكان اسم المكان كمستر كيسي يو مستر عامله عامل كمستر كيسي خلافي عاملك دي waxa weey marka tilaahid jalastu madhhab al-amr wa majlis wa jalasa horta aamilku darafkina wada ragtay waxiye al-maf'ul ma'ahu maf'ul ma'ahu hadii aynu ku darno اسمها مفعول معه اللي يراها دين راعينا مفاعيش كيو دنبيي ويان مفاعيش واشن والمفعول معه مفعول معه بيوي وهو فضلة وفضلة فضلة واحد لو جيدا منصوب لا شري كرو اما الحد كرو بعد واو الواو دبديد وي اريد بها لو جيدا التنصيص اني عديسو على المعيه معيده مفعول معه واو بو دبا تاغن يحيى واو مفعول معه محمود دبا تاغن يحيى نون واو با كجيره wowgaasina muxuu caddeeyaa wowgu muxuu caddeeyaa maciyo waxaa loogu talagalay uriida biha atansiis cala almaciya waa macnaa maca maca macnaheedii weeyaan masbuuqatin waxaa lagala hormaray bificlin ficil baa wowga kasii horeeya aw maa fiihi xuruufuhu wa macnaah wax ficil xuruuftii iyo macnihiisa wata kasirtu waan socday waa nayl waa niil webiga niil ah kolkaa waa niil wey mafcuul macawgu waa aniil wowgii baa ka horeeya wowgani waa bimacnaa maca sirtu waan socday waa niila webiga miciisa سرت وان سعودها ورنيله وديقه ميس وانا منصوب فعل باك هريا سرت وانا انيو صائر وحن سكنيا ورنيله وديقه ميس halka anime ورنيله ميكا انيل وي مفعول معه ووغينا وكا واد aragtay waa tansis ala al-ma'iyya urida biha tansis ala al-ma'iyya waxa ka horeeya ma aha ficilay waa ficil wax shabahay oo saairuna mafcuul ma'a uu iska fudud yahay intaas oo kaga baxay inkastoo laga yaabo inaan yar oo sharxi ra ka bixino خرج واحد بحي بذكر الاسم اسم الشيكتان كيسة الفعل المنصوب فعل كلا نصبية بعد الواو مفعول معه سمينا نرن واسم قلت اسم لماذا وحكو بحيا الفعل المنصوب بعد الواو واو واو المعية اللي يلا أيام الركة بالقوة فعل كاقشة فعل هنا والنصب اسمع كوفيين توو قال نصبية بيقبان بسريين تنسينا صورة قالنا ويقو من نصبية عم بعد بدل حسن لا تنهى عن خلق وتأتي مثله تاء وتأتي وفعل مضارع ووبا كجرا كل كا وتأتي ومفعول معه مضارع مي مورنيس مع سبب اسم بينهين وفعل مضارع ومنصوب بعد واو المعية اسم يعني ما دي بيكون بحري تعصي خرج بذكر الاسم وحكو بحي الفعل المنصوب فعل كلا نصبية بعد الواو في قولك لا تأكل السمك كلونك عن وتشرب اللبن أدقوا عن عبية وتشرب اللبن كلمة دا ستح قول باكو تشيري سيدا صور دقرني ستح ذي قول أرض تحليلين كراملها ينقو متشلو كما أرنيانا تحليل كرا لا تأكل السمك لا تأكل السمك وتشرب اللبن كما أرنيانا تحليل كرا فلوانو صنع قندون أما إذا يويدين دونه مثلا لا تحليل كيجي نوع إيجده فإنه على معنى الجمع ومعنى الجمع أوكله معنى الجمع ما له كلهم كل جمد يدنا إسقعون هذا دونتي إيج عانها أنا لجمد يدنا إسقع هذا دونتي محل جمد يدي هذا ومعي أو ما لهم هفقل مني وي هتشمعني نوي واي وحوي متكسب بروتين كيسا بدل kalluunka iyo caanaha kolkaa maadaama xagga brotiinka ay tahay caanuhu waa caanaha loda waayo brotiinka kuwa loda ku badan yahay kuwa geela maaha haddaad kalluun cuntid caano geli waad ka cabbi kartaa markaa mishkilad male kelmadan adibadaa soo saaray waa kelmad xagga dhakhaatiirta ka timi kolkaa waxaa la diidayaa waa waawilmaciyo waa macnaljamci wey caanahana gaaro cad kalluunkana gaaro cun halis weeyaan dad aada ugu xanuunsada baa jira xataa iminka haddaad dadka la sheekaysatid dadka xeebaha dega balla sheekayso ka warran dhe haddaan kalluun cunan caana caddo maxaan dareemayaa dhe waa halis nin baa igu yidhi weygedil baan xanuunsanayay weygedil intaad dibiray dibiray dibiray ee caloosh intaa isla egaatay yuu kolka waxa weeye waa nasaaixdii adibadu ay kula taliyeen ayuu garab maray moogta laa taakuli samaka watashrab laban watashrab laban واها كل من من كاستقارع هذا بعض كفرية كورما لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا نرى وامحى معنوه يا labana dhow waa loo diidayay weligaa de malaha adiga waxaa laga yaabaa in ay xanuun cilad kugu geeriyaayo kalluunnaha cunin caananaha cabin hadda labada mid kasta gaadhimadiisa lagugu diidaya kalluunnaha cunin caananaha cabin midnaba meelna ha ku wada samaynin mid gaarana ha samaynin weya laa taakuli samaka watashrabu labana ka dambena waa loo geliya ka horena waa la diidaya sax weya saddexdii qowlba intaas ahayd ba intaan soo marnayba أي لا تفعلها ثمين هذا كان مع فعلك هذا هذا كان كالثمينية ولا يسمى مفعولا معه لقما مقعابا لكونه أهانتي ليس اسما اسم مناه والجملة الحالية جملة حالية إيه واو المعية سيدة تكا يا كعب حيث واحد ترى جملة يدن واو المعية وضطا وجملة حالة كل جملة حالة واو المعية وضطا ومفعول معه من أورنينا مي ومحينا أورنين ده اسم بين أي وجملة اسم نمدي بيكوب حيث يدنا معاك بذا جاء زيد زيد بقى يمد والشمس طالعة حرائع على صباح حسن بمعنى مع طلوع الشمس ويا جاء زيد مع طلوع الشمس ووجد واو المعية وأنا جملة حارة فإنه وإن كان المعنى ها هذا على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس إلا أن ذلك ليس باسم ماها ولكنه جملة وجملة كاسية أروركم من عضيت وبذكر الفضلة أنا كتاب كيغاني وخل ضياه كتاب كيغاني إذا كان وخل ضياه والمفعول معه وهو فضلة نبك بالعمل وخل وهو اسم بالله وهو اسم فضلة سو اسم ماها واهي كيغري وهو اسم كما قرانه وهو فضلة وارن خلدنا ما وقته شرحها انه شرحي لي بان فهمي ماشي رينو كما قيان في ذكر الاسم يقول انه كتاب لي مثلا اسم بشعر اذا كان وهو فضلة بدين هو اسم فضلة اذا كان اسم مو شاغل سحوي والى متى ما هي اسك صحه وبذكر الفضلة فضلة الشيكتان كيغنا وحا بحي ما بعد الواوي وودا وحا كتنبايا في نحو اشترك زيد زيد با وذاكسدي وعمر عمر ايو لا وذاكسدي اه وعمر ماركيسا سيدي عمر وامع لكن عمر تاتن بلا ما اورن كره مفعول معه او منصوب معها سببته وا maxay fadluna hayno waa umdi ficilka ishtaraka qof ku rafaacino gama dhigo ishtaraka زيد زيد ba wadaagsanay ma oran karta oo iyo la wadaagsada laga oran weligeed ishtaraka iyo ikhtasama iyo قف كل فاعل ما نكون كره والله وقف قف فاعل والله بدل قف فاعل كوا روي اسكو عاد فيه فاعل كله وعمده ولا ما جرى اشترك زيد وعمر زيد يا عمر با وداكسني وحا زيد يا عمر ممكن تبوا فاعله كل واحد وداكسني فإنه عمدة وي لأن الفعل فعلك لا يستغني عنه كما كافتوم لا يقال لميلة اشترك زيد لميلة لأن الاشتراك اشتراك لا يتأتى كمسهول إلا بين اثنين لبقف موياني وحكنا وبذكر الواو وود الشيطان كيغا وحا كبخي ما بعد مع كما عقاته بعد واو بين النريه موتا حدي اسمك بعد واو ونا هنا بعد مع او نقضه كور لا بعد مع ايضا في نحو جاءني زيد زيد بقى من مع عمرو عمرو مفعول معهم ان اورننا او معدي ما ماشي قال ما صاري waxa saaray bacda wawbuna hina waa maca bacda maca wama bacda albaa'i bacda waxa ka dambaysaana waa baxay fi naxwi bictu kawan ka iibiya adaara guriga biyaasaafi iyo jiri alaabteeda guriga iyo alaabta taalaba biyaasaafi bacda simiya la yiraahdaa bictu ka daar biyaasaafi maca asaasiha waxaan ka iibiya guriga iyo alaabta dhex taalo oo dhan waad aragtaa wabidikri iraadati tansiis waa in tansiis looga jeedo baynu nidhi waa tansiisku waa nas waa nas waxani wax ku cad waa inuu yahay ihtimaal kale aqbalaynin على المعية وإن نص كجاه وحبحي جاء زيد وعمر واي جاء زيد وعمر ما أردن كرنا عمر ومفعول معه مي محينا نوردن ما هم معية ذوق نص ماها ومحتمل سيدا درت عدس بالي لهذا جاء زيد وعمر نوكله عمر كان وما معطوف ما هم مفعول معه إذا أريد مركل وجه ده مجرد العطف إن سكو عطف ماذا وقوله راهد إذا مسبوقة لقلها ورمري إلى آخرها مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه بيان وحو عدينيا لشرط المفعول معه المفعول معه وشرطه وهو أنه استقل لابد وحلق مارمان أن يكون إنه يحي مسبوقا مثل له مرة بفعل فعل أو بما أما شيء فيه دحديث ويحي معنى الفعل فعل معنه إيه وحروفه حروف تيسو فالأول كهرا فعل كلق له مرة كقولك وراه هذا وي سرت ونيلة فعل هو صار وسرت وفعل وقول الله تعالى ألا قول كيسا فأجمعوا كل مية أمركم أمركين وشركاءكم ومع شركائكم شركدين معه أجمعوا فعل وثانينا كقولك ويان أنا صائر والنيل إنك والنيل فعل كما هو الرأي فعل معنيه هي حروفتي وحوة كهو الرأي أو أنا حي صائر ده اسمي تمينتي بقوة صارت حروفتي لي معنيه بقوة ولا يجوز النصب نصبهما بنانا في نحو قولهم هذا الكوغو كله كل رجل منك استأي وضيعته ألابتيسو خلافا وحا خلافنا للسيمري لأنك عادق لم تذكر ماذا شيء فعلا فعل كل رجل وضيعته فعل مكهر يا ووغا ووغا والمعيو mubtadii baynu ku soo marnay waa meelihii khabarka waajibka loo xadfiyey afartii masle khabarka waajibka loo xadfiyey weeyaan kulu rajulin wadayacatuhu liannaka lam tadkur ficlan maadan sheegin walaa maa fiihi macna alficl wax ficil macnihiisitaa toona maadan sheegin wakadalika saasoo kale laa yajuuzu ma banaano haadaa lak wa abaak haadaa lak wa abaak arrinkan adiga aabbahabaa iskale aabbaha miciis binas لأن اسم الإشارة اسم الإشارة وإن كان فيه ها هذا معنى الفعل وهو أشير وي لكنه ليس فيه حروف حروف موطة هذا ذو فعل معنيه بقطع وهذا كان مركز هذا أشير أيش معنيه لكن أشير يا همسية الشين يا رأي يا ويانا هذا ما حروف فعل كي وضطع وحلو بهن واو بن معيدة أما مسؤول مع غير كورين يهدون فعل هاي إن فعل حروف دي معنيه ولا جه لو ما بقى لو ما كافتهم يا معنى فعل هو اسمه إشارة معنى فعل بوسيتان أشير بوسيتان لكنه ليس فيه حروف ما halka wadarta mafcuul maahu gibeen ku jirnay hadaba qayb yar yar buu leeyahay mafcuul maahu oo ahkamtiisa lagu kala saaro waqad yajibu waxa waajiba an nasbu in la nasbiyo mafcuul maahu ka qowlka hadalkaaga la tanha an al qarih xumaha hadiidin wa ityaanuhu adiga Allah imanaya imika eriga ityaanuhu amarkasta in mafcuul maahu nima lagu nasbiyo waa waajib adabku ma banaana maxaa sababay خلص هذا الكيبا خلص فولح النقول أيها دي عدف لكينه فالعدف عن القبيح كعدف لا تنهى الدين عن القبيح وحح وإتيانه سمينتي سنها الدين هذا الكمون يسبرونين قبيحها الدين إن قبيح الله صنعينها الدين قبيحها سمينتي سميان الدين إن قبيح يا حيار كل كوالرك تويتيانه مورنك في العدف هذا هذا كان خلط بقلنية وحوي معنه لا تنهى عن القبيح xumaha hanahiin oo dadka ha u diidin wa ityaanahu adoo aduu samaynaya adigoo adigu xumihii samaynaya dadka xumaha ha u diidin adaaba samaynaye horta naftaada ilaali weeyaan dee ata'muruuna annaasa bilbir wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun kolkaa waa yaabe ma ogtahay waa yaab hadda masalada xaqiiqadeeda marka la eego qofku isagoo xumaha samaynaya dadka waa inuu waa inuu haddana ka digo saasaa sii sii fiicanba imika kaa kolayga dul fadhiya qaadka iibinaya ee taariku salaadkii hadduu makarafoon qaato maalin kastu war salaada ha la tukado yidhaahdu wacdi yar jeediyo heedhe wuu heli karaa la odhan maayo adaaba taariku salaadahe waxa weeye meesha qofka laba cuquubo ayaa saarnaa labadii cuquubo ayaa dee ayuu iska kala riday eeg in ummadda wax loo sheegaa waa wax ilaahay kaala xisaabtamayo inaad adigu xumo kale samaysaana waa dembi kale labadii kiis buu midi ka dhacayaaye iskaba dhaafo culimadu markay sii eegaan aayadda qur-aanka sharaxeega waxay dhahdeen qofka siyaanigii gabadha uu ka sinaysanayo wuxuu odhan karaa naa wejigayga qari waayo sinaduna waa kiis gaara eegidda naagtanina waa kiis labaad kolkaa qofkiioo laba kiis lagu qaado iyo kioo kiis lagu qaado way kala fudud yihiin waxay idhahdeen maxaa keenay bay yidhahdeen in haddaba qofka lala yaabo waad la yaabaysa taariku salaada ummadda salaada ku wacdiyay iyo moogta saw la yaab meesha ma yaab dee kan aayadda qur-aanka ku jira weeyaan atamuruuna annaasa bilbir wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacaqiluun la yaabku waa maxay bal joogay la yaabka halkaa yaalla maad garanaysaa waxaan kuu sheegayaa la yaabkaasi waxa weeye alimaam alghazali raxmatullahi calayhi markuu ka hadlayay masalada wuxuu ku sawiray waxa weeyaan buu yidhi waxa lagaa dhacay adiga adigaa guri baa lagaa dhacay saaxiibkaaba gurigii xoog kaaga saaray gurigaagii ayuu xoog kaaga saaray waa tusaalaan ku siinaya gurigii iyo alaabtiiba uu kaa saartay moogta markaa un baa tidhi war haa walaal guriga ad iga saartiday bal ergaad soo diratay ergadii baa tihi ar maxaa lagugu ergaya waxaa la filayay guriga ii soo celiya moogta guriga iga baxdaad la filaya moogta wuxuu yihi un ha waxaad ii soo qaadin jiray kaan loobiya ku dhaalsanayay oo meesha yaalla ma lala yaabaynin horta ma lala yaabi ninkaa ha waa lala yaabi waayo dee muna xaqu lahayn jiray kaankan inuu codsado ha lala yaabe wixiisii muna ahayn waa wixiisii inuu codsado xaq buu leeyahy laakiin waxaa loola yaabaya wax ka weyn baa ka maqane wuxuu doonaya waa maxay baa la odhan wuxuu yidhi nin baa faras laga dhacay buu yihi khasaani markuu masaladaas suraynayay faraskii laga dhacay iyo heeryadiisii yarayda saarna xakamihii yaraa saarna erkuu soo diro markaasuu yidhi ar walaal yar ergaan adeen ahe ninkaa xakamaha iga soo celiya dee waa lala yaabaya sheekhow faras baaba kaa maqane waa maxay xakamaha doonaysaana ya maad faraska codsatid baa la odhanaya kolka waa suuradana iminka keenayno kalu waqad yajibu nasbu nasbuhu waajib buu noqonaya ka qawlika hadalkaaga laa tanha can alqabiixi qabiixa hadiidin wa ityaanahu adigoo samaynaya wa minhu waxaa kamid a qumtu waan istaagay wazaydan qumtu waan istaagay wazaydan zayd maciisa wa ityaanahu adigoo samaynaya dee waa samayntaada macigayd ومررت بك أذانك صامري وزيد زيد بن عيسى عرف كما يراها نقل على الأصح فيهما لبدا المسألة دود واصلة أصحى ويترجح وحب نظر في نحو قولك هذا الكاغا وكله كن أهو أنت أدق وزيد زيد بن عيسى كالأخ ولا روكله ويضعف وضعيف في نحو الكامل زيد زيد بايستاغي وعمر عمر نو اشتاغي صدح لذهب مسألة وشاغيو مسؤول معه هو واجبة لا تنهى عن القبيح ويتيانه واي عرف كما يشعى مصورتوبي ويتيانه لما رمي فعل كان أنا مصورت قلبي wuxuu sheegay laba mas'alo uu waajib noqonayo cala al-asah ee cala al-asah wuu qumtu wa zaydan wa marartu bika wa zaydan cala al-asah fiihima wayatarajah wuxuu sheegay halkaas waa iska waajib kuuni moogta wuxuu sheegay meel kale uu xoog badnaanay laba wajba banaan cadaf iyo waxa banaan mafcuul macahu yaana xoog badan mafcuul macahu kun anta wa zaydan wa zayduna waa la odhan karaa kun anta wa zayduna waa la odhan karaa idhab anta wa rabbuka soo ilaahay ma odhan wa rabbuka maan marfuuc laga dhigay idhab anta wa rabbuka ورب كان دي كلها عربي هان وي بنانته مسلمين علماء كن انت وزيد هي كن انت وزيد وزيد هذه الرفعيه وعلف هذه النسبيه ومفعول معه لكن محافي عن مفعول معه وقايا في عن كالاخ ويضعف مفعول معه هو ضعيف عرف قايا في بدن قام زيد وعنه وهي عرف اصلها wax asalkii manciyaare meesha ma yaal waa meelahan inagu cadafka aynu moodno uun cadafkuna kuma wada banaaneen mafcuul macahu baa ku banaan قام زيد وعمر ويا وعمر عن خاطر قام زيد زيد بايد وعمر عمر بن عيسى هي قام زيد زيد بايد وعمر يعني قام زيد زيد بايد تقريبا دونيا وعمر عمر بن عيسى قام زيد زيد بايد تقريبا وعمر عمر نو يشتاق اما عرف قدك اما مسعود معه كده صدح صورة ايو كان هلقا طبعا كاما للاسم اسم وحا هذا الواقع دبدع بعد الواو وود دبدد المسبوقة لقال هرمري بفعل فعل او ما في معناه وعن معنيه ثلاث حالات صدح حالات بليه اسم قاسم إحداها متكود أن يجب وإن واجب نسبه إلا نسبيه على المفعولية مفعول لما له نسبيه وذلك كاسي إذا كان العطف عطف ملك يهوي ممتنعا مد ممنوعا لمانع معنوي مانع معنوي أو صناعي أما صناعي فالأول كهورك قولك هذا كاغوي لا تنهى هديد عن القبيح حمانته وإتيانه أدق والله إيمانية وذلك لأن المعنى معنه وحوي على العطف هذا عطف لقدق لا تنهى عن القبيح قبيح هديد وعن إتيانه إلا صناعينا ذلك هديد وهذا تناقض كاسي وسكهور إيمانية وذلك